subax wanaagsan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaan dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suuban waxaan filayaaso qurux badan inaad dhammaantiin aad ku soo wada kacdeen ku wax karsanaysaan ku qarar karsanaysaan mise shah ku karsanaysaan dhegeystayaal filaya sidoo kalena dadka xanuunsan qaraabada ehelada dadka dariska ama jaarka ah sidoo kale inaad wada isbooqanaysaan oo sidoo kale aad iska warhaysaan dhammaantiin sidaan filayo inta xanuunsanna xanuunka allah ka dulqaadaan leenahay inta kurbaysana kurbada allah ka dulfeedo subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qora wargeyska the daily nation iyo wargeyska kale the standard dhegeystayaal waxyaalaha markaas ugu weyn ayaan dhegeystayaasha markaas la wadaaganaa qeybaha dambe qadadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin markiiska hore aan ku bilow saaka halka wuxuu qorayaa arrimaha ku saabsan cudurka safmarka covid sagaal iyo toban iyo heerka imikan uu soo gaaray u marayo halka sidoo kalena siyaasadda iyo weliba dadka markaasi hogaamiyaasha horkacaya oo markaasi ayaga hardliners leeyahay dadka dabcan ugu ad adag oo markaas wejida hore kaga jira iyo xisbiyada oo soddon maalmood usoo hartay markaas ku kala biiritaanka xisbiyada kala duwan dhegeystayaal inay markaas ku kala biiraan kuwa markaas ugu weyn iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto maxaa maxaa dabcan laleeyahay maxaa wanaag ah maxaa markaasi aan wanaag ahayn maxaa foolxumo ah waa dabcan tobankii maalmood ee safarkii uu markaasi ku tegay ingiriiska iyo mareykanka iskugu jireen dhegeystayaal iyo sidoo kale waxaa maqli doontaan arinta ku saabsan dhegeystayaal waa marjaan xuseen marjaan oo asagana markaas imikan chief executive officer oo markaas imikan qeybteeda loo weyneysay dhegeysola qeybta markaas tartanka iyo loolanka xooganaa ee ka taagneed wargeeska bogiisa saaka qorayn aan ku bilaabno wargeeska dhegeystayaal wakhtiga yar aynoo soo haray daqiiqadaha wargeeska halka wuxuu leeyahay iyadoo cudurka safmarka covid sagaal iyo toban dadka imikan laleeyahay xaaladaha markaas imikan way degan yihiin waa stable waa mid markaasi hubaal kadib markii sheegay in cudurka uu markaas aada u yaraaday laakiin fijignaanta iyo dadaalka ayaa markaasi qof waliba laga doonaya oo aan markaasi qof waliba uu xuduudii ama sidii loogu talagalay uusan dhaafsin ama goosanin tani waxaa markaas la sheegay in kenyaanka markaasi ay gorwaaqsadeen sidoo kale go-aansadeen in talaalka ay qataan ee cudurka safmarka covid sagaal iyo toban si ay uga fursadaan ama sidoo kale uga faa'iideystaan fursadaha daawooyinka ee difaaca jirkooda difaaca xanuunada markaasi faafah ee cudurka safmarka covid sagaal iyo toban uu keenay xukuumad amoth waxauu markaasi sheegay in kontroolka ama sidoo kale xadidaada ama xadidaad xoogan ay saareen tanii cudurka covid sagaal iyo toban intuu wadanka soo galay labaatankii maarso ee ahayd labada kun iyo labaatankii maarso ayaa markaasi ilaa iyo sanadkan waxaa markaasi la sheegay in la diiwaangeliyay saddex boqol labaatan iyo saddex kun boqol iyo shan iyo toban waa boqol konton iyo shan markaas cudurka safmarka covid sagaal iyo toban intay soo riteen shan kun lix boqol kow iyo afartan waa shan kun lix boqol kow iyo afartan ayaa cudurka safmarka covid sagaal iyo toban laakiin wuxuu sheegay in dadaalo fara badan xoogan lagu sameeyey dadaaladaasna ay keeneen in dadka markaasi laga wacyigeliyo sidoo kalena ay taxadarka iyo figjignaanta xoogan ay markaas iskala kaashanayaan dadka shacabka iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ah taasoo digniina markaasi loo marinayay meelaha kala duwan ee ay xogta markaasi ku heli karaan waxaana markaas la sheegay in iminkan hoosudhac xoogan ay dabcan dabcan hoosudhac xoogan la dareema cudurka tani wixii ka bilaabatay sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka rajadana waxay markaas leeyihiin in ay markaasi ay laqabi doono in hoosdha xoogan oo sidoo kalena la dareemi doono ilaa inta laga gaarayo bartamaha dhexe ee markaasi sanadkan taasi keentana in fursado badan markaas ay soo bixi doonaan oo sidoo kale laga gudbi karo cawaaqibxumada iyo weliba culeyska faraha badan ee markaas cudurka safmarka covid sagaal iyo toban uu keenay kasoo bilaabto labada kun iyo sadexlabada kun iyo labaatankii ilaa iyo saddex labada kun iyo waa labada kun iyo labaatankii ilaa sanadka labada kun laba iyo labaatanka aynu ku wada jiro dhegeysa balse waxay leedahay qof walba oo in markaasi alaat u noqda mise taxadar mifijignaan markaas uu muujiya oosan isdhihin cudurkii meesha uu ka baxay waayo markaas aniga sidaan doona markaas markaas aan adeegsada waxa uu sheegay in ilaa iyo lix iyo toban dhibic sagaal milyan oo markaas sawfaaca dadka guud ahaan wadanka ee markaasi ay qaateen cudurka safmarka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban talaalka waa tiradota uu sheegay in wasaaradda caafimaadka ay sheegtay in hanaankaasi in tahay mid markaasi lagu guuleystay oo sidoo kale miri dhashay dhegeystayaal wargeyska bogiisa saddexaad ayaa saaka macluumaadka cudurka safarka covid sagaal iyo toban qoraya dabcan deg deg aan isha ku baho waqtiga ogiis iyadoo wargeyska kale daily nation ay noo dhiban yahay soddon maalmood ayaa soo hartay in markaasi lagu dabcan loo kala baxo dhanka wararka coalitionka ama xisbiyada kala duwan ay markaasi sida political registrar ama parties registrar registrar ay dhegeystayaal qeyb markaasi isku diiwaangelin lahayeen dhegeystayaal laakiin halkan waxaa markaasi iminkan lakala jiidanaya lakala qaqaadanaya ama sidoo kale lakala shukaansanaya xisbiyada yaryar si xisbiyada weyn qeyb markaasi uga noqdaan waana xisbiga markaasi u d a xisbiga markaasi azmiyo la umoja oo iminkan hardan xoogan ee kala culsa kala duwan ay ku kala socdaan sida moses kuria wuxuu leeyahy time is a great sense ayuu leeyahay dabcan wuxuu leeyahay qof ayaa markaasi soo qaadan doona ama furaanada u gelin doonaa ciddii markaasi stageka markaasi masraxa inoogu matali doonto dhegeystayaal waa sida markaasi katundu south m b moses kuria oo asaga qoray inkastoo asaga uu sheegay in weli wadahadal ay u socdaan xisbiga u d a iyo xisbigiisa c c k xisbiga u d a taasuu sheegay in ay tahay mid markaasi ka baradhan karto sidoo kale kubiritaankiisa waxaana halkan ay johnson mudama asaga xisbiga chairmanka u d a ka ah uu sheegaya wax waliba cid waliba markaasi wuxuu leeyahay wax walba anigu waa ku tiirsannaha anigana waxaan markaasi rabnaa dad aan markaasi kusii tiirsanaano kala tiirsanaanshaha angoolka markaasi meesha laga fiirinayo keliya laga gelayo waa anaga uu leeyahay waa true taas way caddahay waana aaminsanahay in markaasi aan nahay dad markaasi adag oo markaasi dabcan waa la kala sheeganaya sida junayd maxamed wuxuu leeyahay wax walbo la sameeyo anagaa sameynayna iduso idufa dabcan waa sida uu asaga markaas great good of my party dabcan wuxuu ula jeedaa dadkiisa wanaagsanaa iyo asxaabtiisa markaas wanaagsanaa ee xisbigeeda ku jira waxaa ula jeeda xisbiga azimio lamoja wuxuu leeyahay waxaan u sheegayaa in markaas ay taageedgareeyaan oo sidoo kale all manners of attacks dabcan cid weliba markaasi foolxumo si kale oo kusoo warinaya in ay markaasi ka difaacaan wadanka sida uu asaga hadalka u dhigay junayd maxamed yusuf manaala asagana wuxuu leeyahay isagoo markaasi leeyahay dadkeena been u sheegin dadka kale aan ognahay in cid weliba markaasi u sheegato xisbiga o d m in oo junayd maxamed asaga u sheegay inay tahay dadka markaas halgamayaasha u ah anaga sidoo kale raila dabcan halgamayaashiisa hadday adigaa tahay anagana sidoo kale waxaa anagana halgamaa u nahay musalya mudhabari inkastoo xisbigiisa a c u ka tirsan yahay dabcan kilosof malala dabcan arrimaha siyaasadda ayaa halkaasi mareysa oo iminkan iyadoo xudashada siyaasadda iyo xulafaysiga ayaa iminkan socoto oo qof waliba uu doonayo in xiriga uu ku xirto ama hogaanka uu sidoo kale uu kusoo dabdo sida kalluunka ama malayga qof walba loogu soo qabanaya ayaa la sheegaya in lagu soo jiidayo xisbiyada kala duwan taas ayaa markaas imikan wadanka kaga cakiran ama sidoo kale adag dabcan oo midda adag iminka taagan ayaa ah habkaasna ay socoto ama ay ku socotaa dhegeystaal sida wargeyska saaka boggiisa uu halkan boggiisa lixaad macluumaad uu ku qorayo maxaa wanaagsan maxaana xun iyo sidoo kale maxaa fool xun dabcan waa sida wargeyska saaka uu qorayo dabcan waa dabcan safaradii uu ku tegay maraykanka iyo sidoo kale ingiriiska waxaa leeyahay foruto tobankiisii maalmood ee tribka halkaasuu ku tegay u k iyo maraykanka waxaa leeyahay waxay u ahayd mid markaasi guulo ah balse dhinaca kalena waxaa markaasi la sheegayaa in uu markaasi si qaldan uu markaas u neefsaday waa sida ay tilmaamayaan hafkadaba habkan neefsashadiisa ayaa laleeyahay waxay hoos dhac hoogan ay ku keeni kartaa siyaasadiisa ee kenya kwanza ee markaasi u ololeynayaan isaga oo madaxweyne ku-xigeenka william ruto xisbigiisa u d a isagoo iyo sidoo kale ford kenya moses watengula iyo sidoo kale a n c musalia mudhabadi laakiin safaradiisa waxay isku wehelinayeen a n c musalia mudhabadi laakiin wuxuu markaasi ka haday dabcan cawaaqib xumada markaasi ka imaan karta ka dhalan karto kushubashada xatooyada iyo ku saabsan arrimaha doorashada taasuu sheegay in markaasi caalamka idhaha ay ku hayaan uu sidoo kale sheegana inuu ogolaan doono waxaana sidoo kale iska difiray arrimaha markaasi ku saabsan musuq maasuqa sheegana musuq maasuqa inuusan asaga waxba arrimahaas kala jirin dowladana faraha uusan kula jirin arrintaasela taala la xiriira madaxweynaha dalka uhuru kenyaata waana in markaasi siyaasadda ay markaasi madaxweynaha leeyahay qaabkiisa iyo hadaladiisa in ay markaasi hoosdhac hoogan ku keeni karto sida qaar markaas dhanka siyaasada ay kaga faalloonayaan laakiin waxaa leeyahay dabcan madaxweynaha ku-xigeenka william ruto wuxuu u hadlay wixii markaas uurkiisa ku jiray oo markaas su-aalaha laga weydiinaya isagoo markaas xanaaq ahaan markaas u qabay uuna sheegay in xubnaha markaas wasiirada uu soo qaaday ama soo xushay madaxweynaha dal uhuru kenyaata in asaga keliya taas ay ku qantontaa waxta wadatashiya arrintaas inuu ka qabin keliya arrintaa inuu kala socday uuna ku saabsan meelna uu kasoo gelin ay ku saabsan dhegeystayaal wuxuu leeyahay arrimaha qandaraasyada taasi wuxuu leeyahay mashaariicda waxaana kala socdaa malahan anigaoo kala saxiixanaa keliya qorshaha keliya soo gudbin jiray haddii wax la xadayo dabcan farta cidda kale ayuu markaas ku wareejiyey oo arimaha shaki kale iyo dabcan sheekada dhinaca kale ayuu ku wareejiyey oo asaga markaas beri ayuu iskaga dhigaya sida markaas wargeyska saaga bogiisa toddobaad uu qorayo haddaba maxaa markaas soo dhaweynta madaxweynaha ay wadanka markaas dib ugu soo laabanayo sidoo kalena inkastoo musene mudeveri uu markaas isaga kaga soo horeyey laakiin waxaa leeyahy haddana waxaa markaas isku soo bax weyn ay sameyn doonaan oo ay kusoo dhaweynayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka weliinta asxaabtiisa xulafadiisa siyaasadda ee wadanka nairobi taasoo la sheegay in ay markaas qabsoomi doonto maanta sida dabcan ay tahay ama waqtiga ay ku sheegeen waxaa halkan dhegeysta loolan adag ee culeys markaasi ka dhacay guddiga markaasi fulinta ee xuduudaha i e b c ama doorashooyinka xuduudaha i e b c intaa mustacab ku wareejiyeen dhegeystayaal waxaa markaasi soo kala dalbaday ilaa iyo shan boqol iyo koob iyo toban applicants ah ayaa markaasi shaqadan soo kala codsaday shaqada fulinta guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c oo u banaanay tan iyo markii shaqada markaasi laga diray chiloba oo imikan asaga laakiin qeybta markaasi isgaarsiinta ee c a k u weyn dhegeystayaal laakiin waxaa leeyahay markaas shanta qof ugu cadcad ku soo baxay marjaan xuseen marjaan oo asagana sidoo kale ka tirsanaa waxaa leeyahay waana markaas wax soo bartay sidoo kalena takhasuskiisa heer sare uu kaga soo sheeqay waxaa leeyahay imikan yasbin actin i e b c c o h oo markaasi horaan uu ahaa dabcan intuu jiloba waa ninkii markaasi soo magacaaba i e b c secretary c o labada kun iyo shan iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii doorashadii wuxuu celisku ka qayb galay waxaana sidoo kale uu ahaa ninka markaasi kormeeraha doorashada ee guud ahaan wadanka iyo sidoo kale wuxuu u xilsaaraa qeybta isgaarsiinta teknolojiyada sidoo kalena arrimaha kafalcelinta sharciga ama kala socodka logistic operation arrimaha loo xilsaaray dabcan waxyaalaha baxaya waxyaalaha markaasi soo gelayo waxyaalaha markaasi serviceka iyo shaqada ay u baahantay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c national talling center ayuu sidoo kale markaas u qaabilsanaa iyo weliba dhanka tababarada traininga ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c howro fara badan ee markaas isku hayay taasay marka imikan si toos oo ula sii wareegaya oo markaasi dadkii kusoo baxay ilaa iyo shanta qof asaga markaas loogasoo xusho looga soo qaatay waxaana sidoo kale horaan uu ahaa xale internal audit waxyaalaha markaasi gudaha baaritaanada ku dhex sameyn jiray ama xisaabyaha gudaha dhexda ah ee guddiga doorashooyinka xudaha i e b c investigation dabcan waxyaalihii markaasu soo qabtay labaatankii sana ay u shaqeynay telecom dhegeystayaal hadda waxaa laleeyahay marjaan oo marjaan xuseen marjaan waana sidoo kale nin ay markaasi ay aada iskugu dhow yihiin madaxweyne uhuru kenyatta madaxweynaha dalka dhegeystayaal taas ayaa imikan fursad markaasi u siinaysaa waana qofkii markaas markii laga soo tago james oswago iyo sidoo kale ezra chiroba hadda waxa uu noqonaya qofkii saddexaad ee guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ee markaas xoogaha fulinta ee arrimaha siyaasadda imikan ama arrimaha markaasi guddiga doorashooyinka uu kaga qaban karo sidoo kale kaga saaci karo waqtiga ugiisoo nahayo mustacab ayaa u dhiibaya dhegeystayaal oo markaas arrimaha kale wargeeska the daily nation bal faahfaahintiisa waxyaalaha markaas uu qoraya isagana inkastoo qaar ay ka wada siman yihiin balse mustacab aan ku wareejinayaa dhegeystayaal
soo wanaagsan dhegeystayaal wargeeska daily nation haddii aan soo qabto warbixinta ugu weyn ee subaxan ama bogga ugu hore uu ku qorayo waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan dhanka iyo imtixaanaadka sidoo kale warbixin ku saabsan heshiiska la filayo inay gaaraan raila odinga iyo weliba kalonzo musyoka sidoo kale waxaa qeyb ka ah waa kulankii shalay aqalka madaxtooyada ku dhex maray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo dhigeysa zimbabwe ee emerson mnangangwa sidoo kale waxaa qeyb ka ah bogga ugu hore uu ku qorayaa sawir ayuu soo qaatay waa ninkan lagu magacaabo zakari nyoga obadia waa nin isagu ah maba nin kaxeeya mootada ama dhugdhugleyda waxauna ka mid yahay dadka ama shakhsiyaadka lagu raadjoogo ee la raadinaya kadib muuqaalkii baraha bulshada qabsaday ee haweeneyda la arkayay iyada oo lagu jirdilayo sidoo kalena waxyeelo lagu geysanayo xitaa markaasi ay dharka ka dhigeen rag qaar oo halkaasi muuqaaladooda laga soo duway waxaa laleey boolisku iminka waxay leeyihiin ninkan isagu waa ninka ka qeyb qaatay ama qeybta ka ahaa in haweeneydu uu uu markaasi dharbaaxo sidoo kalena uu dharkii ka bixiyo waa haweeneydan oo ah iyada kasoo jeeda dalka zimbabwe taasi oo dhalisay in guud ahaan dalka kuwa mootada wada amaba dhugdhugleyda wadayaasha mootooyinka iyo kuwaas kalaba iminka lagu soo rogo waa sharci cusub oo qaban doona dhegeystayaal waxaana leeyahay boolisku iminka waxay leeyihiin ninkan waanu ku raajoognaa maalmaha soo socdana waanu soo bandhigi doonaa ay leeyihiin oo waa la heli doonaa dabcan boolisku sidoo kale waxay xaqiijiyeen in ninkan uu laba ilmo ah ama laba caruur ah uu dhalo uu dhalay sidoo kalena uu ka shaqaysan jiray goob markaasi waa ukumaha lagu iibiyo amaba lagu kariyo dhegeystayaal sida wargeyska uu sheegayo dabcan dhowr kale ayaa loo soo qabtay dhacdadaasi oo iminka iyadu noqotay mid hadalhayn aada iyo aad iyo dood u culus ka dhalisay guud ahaan dalka bogga afraad ee wargeyska waxaa laleeyahay kanu ama xisbiga kanu ee uu hogaamiyo gideon moyi waxa uu ku hanjabayaa inuu isaga bixi doono isbahaysiga ooka marba haddii kalonzo masioka uu markaasi diido inuu kusoo biiriyo azimiyo lowmoja ninka isagu ah ee xogeyaha xisbigani lagu magacaabo nick salat ayaa waxauu leeyahay kalonzo masioka haddii uu diido inuu kusoo biiro isbahaysiga azimiyo la umoja annagu ma haysano waddo kale balse waan isuga bixi doonaa oka ayuu leeyahay dabcan waxaa leeyahay azimiyo ayaa iminka waxa ay qorsheynayaan in maalinka sabtida ah ay yeeshaan shirweyne ama kulan kaasi oo lagu wado in rayla odinga loogu dhawaaqo inuu yahay calansidaha isbahaysigaasi laakiinse waxaa leeyahay iminka rayla odinga qudhiisu waxau maalinkii isniinta ahayd ugu baaqay isbahaysigani ooka inay si shuruud la-aana ugu soo biiraan azimiyo haddii kalena aan la qasbi doonin oo wadadoodu ay iska qaadi doonaan ayaa la leeyahay dabcan waxaana lagu wadaa ama laleeyahay iminka wargeyska sida uu qoray waxaa jiraan warar hoose sheegaya in labada nin ee kalonzo masioka weliba rayla odinga kooxahoodu ay wadahadallo u dhexeeyaan ama wadahadal u socdo kuwaasi oo lagu doonayo in heshiis iyo afgarad lagu gaaro maalmaha soo socda ayaa laleeyahay dhegeystayaal bogga shanaad ee wargeyska waxa uu ku qorayaa in ruto iyo rayla ay labaduba iminka raadinayaan taageero caalami ah amaba inay u socdaalayaan wadamada dhanka reer galbeedka wargeyska waxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo dhigiisa amaba midka madaxa xisbiga odium rayla odinga ayaa iyagu waxa ay iminka xooga saarayaan sidii ay wadamadaasi galbeedka ay isu soo ula yeelan lahayeen calaaqaad wanaagsan ka hor doorashada bisha waa sagaalka bisha sideedaad dhici doonta waxaa laleeyahay mr odinga ayaa isaguna waxa uu qorsheynayaa inuu wadanka ka safro una socdaalo dalka ingiriiska isbuuca soo socda halka madaxweyne ku-xigeenka uu isna maalinka jimcaha lagu wado inuu dalka dib ugu soo laabto labadan shakhsiyaad waa labada ugu cadcad ee iyagu doonaya xilka madaxweynenimo ee dalka sidoo kalena waxaa leeyahay iminka waxay doonayaan in taageero buuxda ay ka helaan wadamada caalamka ee kuwaasi oo laleeyahay waxa ay ka mid yihiin amaba ay qeyb ka yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ay labada nin ku dadaalayaan sidoo kalena muhiim u ah in markaasi wada shaqeyn hoose oo markaasi wadajir ah ay dhex marto ruto iyo weliba kow iyo soddon ka mid ah wafdigiisa ayaa lagu waday maalinkii shalayheed inay u socdaalaan qatar halkaasi oo ay ilaa iyo maalinka brito ku sugnaan doonaan sida wargeyska uu qorayo madaxweyne ku-xigeenka maalinkii shaleed waxauu ka hadlay goobta loo yaqaano chatham house magaalada london halkaasi oo uu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka sidoo kalena uula kulmay baadariga lagu magacaabo canabry baadariga lagu magacaaban rahde justin werby royal odingasna sidoo kale wargeysku waxau leeyahay lagu wadaa inuu la kulmo baadarigaasi bogga lixaad ee wargeyska waxaa ugu qorayaa in madaxweyne uhuru kenyatta uu ugu baaqayo wadamada in ay imika ka qaadaan cunaqabateynta dalka zimbabwe waxaa leeyahay kenya iyo zimbabwe ayaa maalinkii shalay waxa ay saxiixdeen heshiisyo kala duwan oo is-afgarada kuwaasoo ay ka mid yihiin dhanka dalxiiska dhanka hidaa ciyaaraha iyo sidoo kale dhanka ganacsiga madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu iminka ugu baaqaya wadamada caalamka in ay ka qaadaan cunaqabateynta ay saareen wadanka zimbabwe taasi oo uu ku sheegay in ay markaasi waxyeelo u keentay wadankan ka tirsan ee koonfurta afrika waxaa ka mid a waxyaabaha iminka la saxiixday dhankaasi iyo waxaa leeyahay duulista amaba dhankaa iyo arrimaha ku saabsan duulista sidoo kale waxaa qeyb ka ah arrimaha siyaasadda waxaa qeyb ka ah dhankaasi iyo arrimaha shaqa abuurka ganacsiga ayaa qeyb ka ah sida iyo sidoo kale xiriirka caalamiga sida wargeyska uu qorayo labadan hogaamiyayee shalay waxay ku kulmeen aqalka madaxtooyada magaalada nairobi iyagoo sidoo kale hadal waa qodobo kale oo dhowra ka wada hadlay sida wargeyska uu daabacayo dhegeystayaal bogga tobanaad ee wargeyska waxauu ku qorayaa in guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo i b c uu maalinkii shalay aheyd madaxa fulinta u soo xushay ama u magacaabay marjan xuseen marjan ninka lagu magacaabo waxaa laleeyahay ninkan wuxuu iminka noqonayaa waa madaxa fulinta ee guddiga madax bannaan ee doorashooyinka xuduudaha i b c iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi ayuu noqonayaa laakiinse ilamaa markii uu xilka iska casilay ninkii ka horeeyey waa ezra chiloba ayaa waxa uu ninkan ahaa ama si ku meel gaara uu u hayay jeegadani dhegeystayaal isagoo shalay maalinkii shalay nairobi ka hadlayay guddoomiyaha guddigan i b c wafula jebukati ayaa waxa uu marjan marjan ugu hambeliyeyey in uu markaasi ku guuleystay jegadan islamarkaana uu sheegay inuu yahay shakhsiga keliya ee u qalma sidoo kalena wax ka bedeli kara guddiga waa sida uu sheegay islamarkaana uu leeyahay isaga ayaa ku haboon inuu shaqadani qabto ayaa laleeyahay dabcan baarlamaanka ayaa mar hore waxa iyagu ay ku cadaadiyeen in ninka amaba ninkan jegada uu hayo sida kumeelgaarka uu hayo laga qaado amaba qof kale loo doorta xilka taasi oo keentay ayaa leeyahay in iminka ninkan loo doorto xilkaasi afar kale ayaa la tartamaysay oo uu kaga guuleystay oo laysugu soo reebay boga ugu dambeeya wargeyska daily nation waxaa ugu qorayaa in imtixaanaadka shahaadiga shahaadiga qarana dugsiga hoose dhexe k c p e da la shaacin doono muddo laba isbuuca waxaa leeyahay sida wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka professor george magoha uu sheegay isagoo maalinkii shaleed magaalada nairobi ka hadlayay wasiirka waxa uu sheegay in waasixitaanka imtixaanka u bilowday maalinkii isniinta iyadoo markaasi laleeyahay maalmaha soo socda ayaa lagu jiri doonaa ama afar iyo tobanka maalmood ee soo socda ayaa howlahaasi sixitaanka lagu jiri doonaa waa sanadkii lasoo dhaafay hal milyan laba boqol shan iyo labaatan kun shan boqol iyo toddoba ardaya ayaa waxa ay u fadhiisteen imtixaanaadka waxaana ardaygii ugu horeeyey uu markaasi helay bunda afar boqol soddon iyo saddex ah halkii laga doonayay inuu helo shan boqol amaba wadarta guud aheed shan boqol four hundred and thirty three out of five hundred ayuu helay ardaygii ugu horeeyey ee dhegeystayaal sidoo kale waxaa leeyahay saddex kiis oo ah xatooyo ama masuq maasuq ama xisdabamarin ayaa laga helay guud ahaan dalka intii uu socday imtixaankani ee dugsiga hoose dhexe ee k c p e da kuwaasi oo laleeyahay iminka gacanta booliska ayay ku jiraan waxaana ay ka mid ahaayeen dhankaas iyo marsabit masmaamulka marsabit midka laga helay dhegeystayaal wasiirkana maalinkii shalay aheyd waxa uu isna mar kale u hanjabay kuwa iyagu isku dayaya inay qishaan hagaag wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu qoray ama uu daabacay kulan wacan dhegeystayaal subax wanaagsan dhammaantiina gobolbaa joogtaan iyo sulbaadaro maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka iftaa gaar ahaan arrimaha qoyska khamiis walba hadahan oo kale ayaa si toosa uga dhageystaan warbaahinta sta waa subaxnimo khamiisa taaradu waxay ku beegan tahay tobanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun labaiy labaatanka waxaan si toosa u gudagalaynaa barnaamijka waa dhankaasiyo arrimaha qoyska barnaamijka waxaa idin daadihin doonaa yuusuf bakad iyo musa ismaaciil dhammaantiina waxaan idin leenahay soo dhawaada akhyaaray arab waxaanu ku eegnaa arrimaha la xiriira dhankaasi iyo qoyska haddii ahaan lahayd lamaanayaasha wada jooga sidoo kale dhanka iyo ubadka barbaarintooda tarbiyadooda iyo waxyaabaha lamidkaasi guud arrimaha ku gaadaaman qoyska ayaanu ku eegnaa alaaba mar walba dhegeystayaal barnaamijka oo ah mid aad iyo aad u xiiso badan oo aan ugu ogoleynahay in markaasi looga faa-iideeyo qoysaska soomaalida ee idina dhegeysanaya haddii ahaan lahayd dhankaasi iyo isku tanaasulka isku dulqaadka sidoo kale in markaasi laisku ceebaqariyo iyo in ubadku ay noqdaan kuwa lagu tarbiyayo wadadii loogu talagalay dhegeystayaal maanta waxaan u eegi doonaa ama barnaamijkaba ku qaadadhigaynaa siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo weliba dabeecadaha ka dhashay ee dumarku aanu jecleen ayaanu eegi doonaa siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo dabeecadaha ka dhashay ee dumarku aanu jecleen ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal qodobo dhowra ayaanu dul istaagi doonaa oo mid mid u eegi doonaa kuwa markaasi iskaha dabiici ah oo qofku iskaga samaysan yahay amaba ku abuuran yahay waxaa loo yaqaano iska natural ayaa la yirahdaa waa wax qofka aan markaasi laga bedeli karin laakiinse isagu la xakamayn karo keliya qodobka ugu hore ee aanu qaadanayno ama ku eegayno maanta ayaa noqonaya dhanka iyo dhegeysiga dhegeysiga listening waxaa loo yaqaano ee lamaanaha dhexdooda ah waxaa laleeyahay abuur ahaan ayaa maskaxda ninku aanay u diyaarsanayn inay hadalka u dhuuxdo sida dumarka oo kale ninka ragga maskaxdiisa ambaba dhegihiisa iyo midka dumarka markii la isbarbar dhigo waxaa luu leeyahay abuur ahaan waa sida ay sinyaasinidu ay sheegayaan uma diyaarsano maskaxda ninku sida ay u diyaarsan tahay ama inay u dhuuxdo sida dumarka oo kale cilmi baaris la sameeyey waxa ay markaasi sheegaysaa in gabadhu marka ay hadalka dhegaysanayso ay isticmaasho labada qaybood ee maskaxda aadamuhu u qaybsanto labada qaybood ee lagu talagalay dhegaysiga sidoo kale fahamka iyo sidoo kale waxaa loo yaqaano interpretationka ee qofku uu isagu markaasi sida uu u fasiranayo ay tahay wax markaasi uu dhegeysanayo amaba indhihiisa uu ku arkayo laakiin waxaa laleeyahay halka ninku uu adeegsado keliya dhinaca bidixda ama hal dhinacba u adeegsado oo ay khubaradu saynisku caddeeyeen in ay luqadaha qaabilsani tahay baleeg marka ugu hore dhegeysigu aanu ku bilaabayno dumarka ayaa yacni waxaa loola jeedaa oga dhow ogana wanaagsan dhanka dhegeysiga markii la dhaho oo iyadu labada qaybood ee maskaxduba waa i furtaa marka wax loo sheegayo ilaan hadda hadda haddii amaba gabar iyo wiil ah isku meel ay joogaan oo aad labadaba ku dhahdo waxayaan kuu sheegayaa wiilka waxa laga yaaba inuu dhaho haddii aad markaa dhahdo waxaan kuu sheegaya haddana aad ka laabato oo dhahdo hay balberi ayaan idin sheegaya wiilka waxa laga yaaba inuu iska tanaasulo oo halkii kasii kaco laakiin gabadhii way ku daba soconaysaa hadda ii sheeg bal wax yar hataa ii sheeg qodobka xitaa ii taawo mawduuca bas ii sheeg ayay ku leedahay fahmaysaa marka qodobka ugu hore waxaa luu leeyahay dhegeysiga arrintan oo muhiim u ah marka ay timaado xiriirka marka ay timaado nolosha labada lamaane ee wada jooga bal maxay muhiim ugu tahay dhegeysigu waxaa leeyahay waxay xoojinaysaa xiriirka labada qof ee markaasi wada jooga dabcan waxaan ka hadlaynaa lamaanaha wada jooga ee isla nool ee sida diinta ayna fartay isku soo guursaday ee kama hadlayno kuwa iyagu imika banaanka jooga ee haasaabaha shukaansiga waxyaabaha lamidka imika ku guda jiro marka muhiimadda ugu hore waa in ay xoojinayso xidhiirka ayaa luu leeyahay sidoo kale qofku waxay ka dhigaysaa qof boqol kiiba boqol attentionkaada adig ku siinayo si buuxda waxaad u sheegayso dhegeysanaya ay ka turjumaysa waxaa leeyahay sidoo kale waxay tahay mid muujinaysa in qofkii aad ka fakarayso ama ka taxadarayso ama karing waxa loo yaqaano ayay ka turjumaysa ayaa leeyahay sidoo kale waa qayb ka mid ah xushmada waa sida markaasi ay iyaguna dumarka inta badan ay aaminsan yihiin ilaa boqol kiiba boqol markii aad dhegeysanayso oo wixii la sheegayo madaxa aad sidaasii leedahay oo uu kugu socdo ama ku gelayo kuu dhadhacayo kadibna aad si u fasirinayso arrintaas iyagu waa u muhiim maadaama iyaguba ay maxaa laleeyahay intaasi iyo in ka badan ay sameeyaan oo dhagaha fura marka waxaa leeyahay arrintani waxay inta badan ay tahay mid boqolkiiba boqol attentionka ama sida qofka isagu wax u dhegeysanayo u u fahmayo oo fikirayo ee u soo jeedanayso iyo sidoo kale waxyaabihii kale ee qofku ku mashquulsanaa uu dhinac iskaga dhigaba oo adigu boqol kiiba boqol wuu ku siiyo maanta labada qof ee lamaanaha markay wada joogaan bal arrin ayaa dhacday xalkeedii ee lagu guda jiraa marka boqol kiiba boqol haddii dhegeysigaasi ama hadalladaasi lagu dhegeysanayo adigu aad markaasi ahayn mid u hanqaltaagaya ama dhegta u raaricinaya si fiican kuu gelaya dee arrintii waxay noqonaysaa in qofkii kale uu meeshii ka kaco oo u cajiso waxaa qayb ka ah in telefoonka oo kale marka wax lagu sheegayo aad isticmaalaysid ama aad ku mashquulsan tahay taasi micnaheed waxay tahay in qofku waxyaabaha aad sheegayso uu ku soconin ay yidhaahdaan dadka khubaradu waa marba haddii qofka artisoo telefoonka saas gacanta saas ugu wado adiguna aad hadlayso waa haddii arrima markaasi ay jirin marka waxaa leeyahay arrintani waa dhegaysiga waa mid markaasi xal u noqota caqabadihii jiray waa mid iyadu meesha ka saarta dhibaatooyinkii jiray ayay leeyihiin sidoo kale waxaan ogsoonahay in dhegaysigu qeybo kala duwan uu markaasi u kala baxayo waanu eegi doonaa in markaasi qeybo kala duwan uu u kala baxayo dhegeysiga laakiin waxaa leeyahay in qofku uu si wanaagsani wax u dhegeysan waayo waa labada lamaanaya heshiina si gaara maanta ninka ayaanu ka hadlaynaa dhegeysigiisa iyo in dhagaha uu furin marka wax loo sheegayo oo la leeyahay gabadhii ayaa marka uga wanaagsanaanaysa oo iyadu marba haddii wax loo sheegayo ay noqoto yacni waxaan ka hadlaynaa dabiici ahaan si dabiici ama naturaliba iyadu labada qeyb ee maskaxdoodu way furantay le markaas oo wixii la sheegayay inay u jeedinin inay qaadato mooyaane waa ay maqlaysaa oo si fiican ay u dhuuxayso ayaa loogu leeyahay laakiin haddii si wanaagsan aad wax u dhegeysanin taasi waxa ay meesha ka saaraysaa in waa messajkii amaba dhambaalkii lagu waday ee lagu sheegayay aad si fiicani u fahmin si fiican aad u dhuuxin si fiicanna aad markaasi aad oga qeyb qaadanin waxyaabaha lagu garanayo marka dee qofku markii wax loo sheegayo mar haddii madaxa uu dhaqaajinayo jirkiisii aad ka garanayso sidoo kale waxyaabihii uu ku mashquulsanaa uu iska dhigayo sidoo kale arintii ama qodobkii laga doodayay labada lamaano ay ka hadlayeen uu ka bixin xeendaabkeedii oo uu ku taagan yahay sidoo kale uu qofku hadalka xilligii loo baahnaa uu hadlayo oosan kaasoo dhexgelaynin qodobka labada qof wixii mala doonaya inay noqdaan igu tuuro igu soo tuuro ama aan kugu tuuro waa in qofka markii la dhegeysto kadib isaguna uu qeybtiisii ka qaata marka waxaa leeyahay marka dhegeysiga la doonayo ee iyagu dumarka ay qeyb ka yihiin waa waxaa loo yaqaanaa deep listening waa in qodobkii si aada loo dhegeysto sidoo kale waxaa jiro wax loo yaqaano iyaguna in si buuxda loo dhegeysto qofka hadlaya oo dad boqolkiiba konton ayuu qaadanaya waxay qofkii uu dhegeystay qofna boqolkiiba boqol waa uu qaadanaya yacni maanta waan kula hadlayaa waxaan dooranayaa hadallo qaar oo aan kaa dhegeysto ama ha noqoto qeybaha ugu hore ama qeybihii dhexe ama qeybihii ugu dambeeyey si la mid a waxaa suurtagal ah inaan messajkii amaba dhambaalkii adisid waxyaabahii ay sheegaysay inaan go-aansado in qeybaha ugu dambe oo keliya aan si buuxda ama si wanaagsan aan oga dhegeysto sidoo kale waxaa dhacdo in qeybihii markaasi ugu dambeeyey oo keliya aan ka tego oo labada qeybooda ugu hore aan dhegeysto marka arrimahaasi oo guud ama guud ahaan isku soo duub ayaa ah waxaa leeyahay midda ugu muhiimsan ee dhegeysiga dumarka amaba ay leeyahay abuur ahaan maskaxda ninka ay ahayn mid aan u diyaarsanayn inay hadalka u dhuuxdo sida dumarka oo kale taasoo ay siyaasanu leeyihiin dumarka ayaa uga wanaagsan marka ay timaado in wixii laga hadlayay markaasi la dhegeysto waxaa leeyahay gabadhu markay hadalka dhegeysanayso waxay isticmaalaysaa dhammaan qeybihii maskaxda dhammaan meelihii loogu talagalay in wax laga dhegeysto oo markaasi aadamahu uu qabo amaba uu iska leeyahay halka ninku uu adeegsanayo ayaa leeyahay ama u adeegsado keliya dhinaca bidixda ama hal dhinac oo ay khubaradu sayansigu adeeyeen inay markaasi luuqaduhu qaabilsan tahay waana ahmiyadda markaasi laleeyahay way u leedahay in lagu xaliyo dhibaatadii taagneed in wixii meeshaasi ku jiray xalkeeda loogu raadiyo waana furaha ugu hore ee markaasi labada qof ee lamaanaha marba hadday timaado ool isqabto oo laisku yimaado waxa ugu hore waxaa waxa la dhegeysanaya mid laska dhegeysto sidoo kalena halkii la raadiyo laakiin iyagu waxaa leeyahay waxay doonayaan boqol kiiba boqol full attention waxaa loo yaqaano ayay doonayaan haweenku laakiin raggu qaarkood iyagu taasi kuma wanaagsan oo ayaa leeyahay full attentionkaasi dhinac ay isaga dhigayaan oo qeyb ayaa lagaa dhegeysanaya qaybta kalena dee waxauu leeyahay dhegtii midig ioma furno dhegtii bidix oo keliya ayaa ii furan ayaa lagu leeyahay waana siraxa ku qarsoon maskaxda ninka iyo dabeicadaha yuusufoo markaasi ka dhasha dumarku aanay jecleen oo laleeyahay iyagu ma doonayaan in boqolkiiba boqol la siiyo attention amaba dhagahooda loo furo ay doonayaan ayaa leeyahay si ay u noqdaan kuwa markaasi iyaguna wanaagsan si u noqdaan kuwa iyaguna wax dhagaysta si u noqdaan kuwa iyaguna halkii la doonayay ee la raadinayay ee qeyb ka soo noqdaan
waatahay muscabo aadaad mahadsan tahay inkastoo dumarka horaanbaa loo sheegay muscabo horta aadamuhu way kala duwan yihiin ilan haddii mar mustaqbalka ama nolosha mareerka imaatana waxyaala fara badan iska dhici karaan isbedeli karaan marka lagu leeyahay dabcan hal dheg inaad furto hal dhegna iska xirtaa dabcan dhegta kale haddee dabcan labada dhegood ay ku furnaadaan waxaa dabcan loola jeedaa toos maskaxda waxyaalaha markaasi qofka dabcan waxyaalaha markaasi qofka maskaxdiisa dhan ku wareegi karo mise ku soo celin karo sidoo kalena falcelin kara haraka ayaa lagu leeyahay wal dhegta kale xer dhegtan kale ha ku furnaato bal waxyaalaha qaar ay sheegayso iska dhegayso iska maqal marka waa qaab markaas dhegeysiga laakiin tani waxay tahay dhegeysiga qofka laga doonaya haddii markaas gabadha xal ay kula imaato mise waxyaala qaar ay arkaysa dhibsanaysa kula imaato waxaa haba markaas inaad tension sidaad muscabu sheegaya in qofka uu siiyo uu dhegeysto uuna markaasi madax u gudhiyo ama uu la socdo kana dhaadhiciyo inuu dhegeysanayo uuna qadarinayo hadalkeeda ixtiraamayo taas ayaa marka humaala laakiin halkan waxaa markaas leeyahay ragga dabcan muscab leeyahay ragga siraha markaas u qarsoon maskaxdoodan ku jirto waa ragga dhammaan nimanka dabcan dumarka qaar ayaa markaasi dareemin waxaa arkaysaa asagoo loo sheegay waxaala qaar qaladku arkaya asagana uu sameynayo lugaha kula jiro haddana waxaa laleeyahay sirahaasi ama arrimahaasi haddana uu hoos dhigaya gabadha si markaas ayada u noqoto mid markaasi fahmi karto waxaa laga yaaba marka qaar inay gabdhaha ka hoos baxdo ama kuwa gabdhaha reerar kale inay ka hoos baxdo sirahaasi ama ninka asaga uu damacsan yahay inay ayada fahmi weyso iyo danaha uu ka leeyahay tusaale markii usoo qaadano ninka waqtiga uu guriga imaanayo haddii caruurtiisa waqti hore uu imaan jiray waxaa laga yaaba mar qaar inuu adiga tusaale ahaan maskaxda bal uu tijaaminayo in xiisihii aad u qabto hamuunkii aad u qabto waxyaala qaar aad u qabto mar qaar waxaa laga yaabaa in uu kaa soo dao xilli dambe uu guriga imaado reerka u imaado laga yaaba gabadhi inaa meel baan ku mashquulsanaa haye maalin kale inuu haddana ku tijaabiyo meel baan ku maqnaa haye mar kale waxaa laga yaaba inuu ku tijaabiyo meel baan ku maqnaa marka meel maqashaanki dabcan iyo weliba isweydinkii iyo gabadhan ku dabagelayso iyo shaki dabcan dee gabadh mar kaa shakayso dee gabadh reerka gabadha ninkeeda jeceshaya ninka haddii gabadh markuu jeceshana waxyaalo badan way ka filo wax badan gabadha ila ma rabta gabadha ninkeeda in meel kale maarata kusoo lalaamo meel kale uu soo marmaro meel kale wax uu ka socono ma jeclo ilan ayada markaas guriga u joogta reerkan u joogta waxwalba doonaysa inay u qabato marka ma awoodo awooddaas markaas ay rabin awoodda ayada leedahay imid kale markaas lala qaybsamo marka marka qofka laga doonaya ama gabadha laga doonaya bal horta inay fahamto ama ninka asagoo qorsho uu ka leeyahay markaas uu ka leeyahay ayaa marka gabadha la doonaya in ayada fahamto kuwo qaar waxay iska jiraan dan iskaga dhigaynin ku mashquulin haddii markaas mashquulkaas dana iskaga dhigan markuu arko wuxuu markaas kasoo qaadanaya in aad dan aad ka lahayn marka awooddiisa labaad ayuu ku tusaya waxay tahay waana awoodda labaad uu ku tusayo adiga awoodda koowaadaad tahay awoodda labaadna waxay tahay in gabar kale markaas uu la imaan karo mise uu tusi karo ileen marka hore aamistaanka abad marka waxaa laga yaaba marar qaar in maslaxada ay ku jirto masirka waa soo daahday niow maxaa baryahan ku fahmi la-ahay meel kalaa soo maraysaa show waan kaa shakiyey maxaa jiraa niow iga soo garbax runta ii sheeg dabcan waxaa la qaar markaas markii lagugu furo qofka ama marka qofka arrintaa la imaato ninka haddana meel kale laga yaaba inuu kaa soo galo siraha ila inkastoo leeyahay dumarka inay ka sir badan yihiin ama sidoo kale aan lagu gaari karin dhanka sirta laakiin haddana waxaa leeyahay asaga tiisi waa tijaabo qarsoon oo markaas siraha qaar u qarsoon maskaxda ragga markaas ay ku dugin iyo weliba dabeecadaha ay ku leeyihiin in dumarka ayna markaas fahmi karin mise ayna jecleen sidoo kale ayna marraba rabin inay noloshooda qaabto dabcan arrimaha dhegeysiga marka hadda muscab uu aada ugu dheeraaday sidoo kale uu aada ugu fogaaday dhegeysiga ayaa ka mid ah marka haddii gabadha ay dhegeysigeeda la tixgelin waayo hadalkeeda la tixgelin waayo qiimaheeda la tixgelin waayo sharafteeda la tixgelin waayo waxay markaasi kasoo qaadaysaa qof markaasi doqon ah oo meeshay guriga iska joogto oo aan markaasi awood lahayn oo markaasi keli ah iskasoo u qaadayso qof gabar jaariyad ah mase gabar markaas shaqaalo guri ka tahay caruurtaas ay dhashay xitaa iyada inay xitaa marka kale aysan iska dhaadhicinayso inaysan cida ay dhalinba tusaale waxaa arintaasi u leenahay markii ay ka badato cadaadiska faraha badan markay ka badato dhegeysigeeda markay dabcan ay ka badato baahidii ay qabtay waxyaalihii markaasi faraha badnaa reerkii ka jiray in ay markaasi wayso cid ay u sheegato cid ka dhegeysanna aysan jirin dabcan waa nasiib daro marka waxaa laleeyahay labada qof haddii mar ay meel wada joogaan nolosha ay markaas wadaagayaan way isqabanayaan waa la isqoomi karaa waa la isku dhici karaa laakiin waxaa markaasi la doonayaa in qofka qofka kale uu dhegeysto gabadha weliba in ninka waad u dhegeysto qiimeeyo uuna darso yaan aniga dhegeysanaya yaan la hadlaya yaa ila hadlaya waa gabadha markaas reerkaada mustaqbalkaada dabcan aayahaada gabadha markaas nolosha aad ku mataanowdeen oo gurigaasi keliya markaas iniga turjumaya magacaasi iyo maamuuskaas inii yeelay waa labadiina oo keliya ah ama gurigaas isku keenay dhegeystayaal haddii taasi ay marka adiga aad ka tixgelinayso mise gabadhi aad fiirinayso waa muhiim in markaasi tixgelinteeda iyo weliba markaas inay noqoto qof la dhegeysan karo qof sidoo kale go-aamo la qaadan karto waxaa laga yaabaa qofkan adiga go-aanta maanta ala qaadanayso mise ala tashanayso in hadhow wax badan uu kaa daafici karo in wax badan markaas kugu soo kordhin karo laakiin marka hore waxaa laga yaabaa in anaga dumarkeyna aanba liidno oo sidoo kale waxba aan la qabsanin waxba aan sidoo kale aan miiska la soo wada saaranin waxba aan markaas una sheeganin arkaysa qof asaga maskaxdiisa buuqa shaqo kaga furan ganacsiga buuq kaga furan laakiin waxaa haddii uu gabadha la wadaagi lahaa amase u sheegi lahaa ama la sheekaysan lahaa waxaa laga yaabaa in wax badan ay kusoo kordhin lahayd sidoo kalena ay xasilin lahayd dejin lahayd laakiin waxa asaga uu yasitaankaas iyo markaas yasaya ama sheegitaankaas haddii gabadha markaas arintaa usoo qaadan amase usoo hadalqaado sheeko dheer ay u gashana faahfaahin dheer u gashana macluumaad dheer ay siin laheydna isagaa dhegeysanaynin dhegeysiga ay markaas ayada dabcan ay aada u jecel yihin in la dhegeysto dumarka yaas dabcan aad bay u dhegeysay aad bay u jecelin dumarka in la dhegeysto dhegeysiga haddii la siin waayo waxay markaas u muuqataa mid aan markaas qadarin lahayn xitaa haddii gabadha markay hadlayso adiga dabcan qofka laga yaaba in mashquul ku mashquulo telefoon mise t v ku mashquulo mise waxaala qaar inu geesaa iska fiiriyo maaha gabadha waxay rabtaa marka inaa indhaha indhaha u saarto madaxa aad ugu dhiso mise madaxa aad sadan aad dabcan aad gedgediso madaxa haa sax waan ku fahmay ha haye haye dabcan hadalkii inaad la wado waxay dareemaysaa xitaa wixii ay qirsanaysa inuu soo baxo waxyaala qaar maskaxdeeda inay markaas aada u shaqayso farxad reenreena dareemaysa markaa waxay arkaysaa qof markaasi hadalka ka wado qof hadalkii markaas u jilcinayo hadalkii la qabanayo la saxayo ha sax way dhacday aada iyo aad haye dabcan wuxuu markaa qofka wuxuu noqonayaa qof la dhegeysanaya marka ma sidaasba haa ma arintaasaa dhacday haa maxay ku dhacday waa sidan waan kuu sharaxayaa haye haye haye haye haye aad iyo aad ka dhexgal sheekada adaa wadataa xaliimoy adaa wadataa aan kaa dhexgalo adaa hadalka wadataa aan kaa dhexgalo sax iiwad adaa hadalka noo wada meeshaas noo maraysay qofka markii caadi buu noqonaya marka dambe sheekadii xitaa iska daa waxay sheeganaysee marka ay noqon doontaa sheekooyin waxyaala fara badan ay hayso waxyaala ay soo maqashay waxyaala ay dhegeysatay waxyaala ayada goobjoog u ahayd in marka dambe ay kugu sheekeyn doonto nolosha dhan ay kugu dheeraan doonto si qurux badan ay kugu soco doonto laakiin awti tii cid fahmaysa malahan gabadha marka waxay noqonaysaa jikadaasi iyo caruurtaasi iyo gurigaasi iyo caruurdhaldhalkaasi iyo banaanka wax looga doono iyo ninkii markaasi loo mariyo loo masaajigara mise loo riixriixo intaasoo keliya noqon se marka yaadiida marka gabadha inay iska soo qaadayso gabar markaasi jaariyad ah marse gabar markaas yaadiida inay noqonayso gabar shaqaale guriga ka ah gabadhaasi guriga shaqaale kama aha danaa keentay adigana dantay ku keentay guriga dantaasa keentay ubad iyo noolal iyo mustaqbal iyo aaye iyo halkaas ay dhammaan isku wada imaadeen laakiin in markaas adiga aad ka cufaysato mise dhegaha aad ka qabsato mise dheg jalaq aadsan u sinin wax waliba ay kuu sheegto waxba aad ka soo qaadan waa dabcan nasiib daro haddii gabadha su-aal ku weydiiso su-aalkaasi ama su-aashaasi si diiran ugu jawaab si su-aal aan dabcan jawaab waxba aan u dhimaynin jawaab marka nusqaam aan gelinayn jawaab aan ciil u keenaynin dabcan jawaab su-aalo fara badan ayada ay ka keenaynin jawaab dhexdhexaad ah si oo buuq ah ku jirin oo degnaansho ay ku jirto weliba jawaabta markaad siinayson qaab qalbi wanaagsan qaab daacadnimo ah qaab naxariisnimo ah ku sii taasi ayaa markaa hubaal ah inay og tahay waxa ay weydiisay hadalkii in laga dhegeystay sidoo kale loogu falceliyey ama looga jawaabay u naxariiso markaasi dhegeysanayso oo weliba isku day inaa markaasi gacmaheeda ama labada gacmood saan isku gelin karto adigoo sidoo kale xitaa gacmaha u tutuujin karo dabcan si hadalka ugu socdo waxaad markaa dareemaysaa in uu ku mashquulsanya gacanteeda sidoo kale hadalkeeda u socdo kuwa halka jiirka jiro laakiin kuwa hore dadka hadda waaweyn dabcan howlahaasi sheekadaasi kumaba soconaysee meelo kalea laiskaga fiirsanaya waryaa maxamuudo wax baan kuu sheegaya intay usii socotaa xooleaan soo gedirama waka sheekada waa dabcan laakiin ma aha waryaa maxamuud maxamuud arrin baan kaa lahaye wax yar ma ii soo laaban kartaa wuu soo laabanayaa haye maxay tahay xabiiba yacni waa xabiibo ama magaceeda saxda ah maxay tahay waxa ay rabto waa si degan si caadi bay ku yacni u dhegeysanayaa maxamuudow arrintan baa jirtay sidan baa jirtaa sidan baa jirta ha hadda xoolihii baan soo celinayaa bal fiidkii baan arrintan ka hadlayna hadduu ilaah yiraahdo waka way degan tahay bal insha allah bal hadda bal cidda bal wax usii qabo bal fiidka insha allah baan arrintan ka hadlayna hadduu ilaah yiraah bal haye xooli xoolihii baan ka horbixi waa aqli degan laakiin hadhinaa xoolihii baan ka horbaxay ha iga daba hadlina iga noqo ma aha way dhibsan wixii inta kuu sheegayso gabadha kuma sheegayso laakiin us maxamuudow gabadha u soo laabo oo ku dheh dabcan qulaayey maxaad ii u baahneed maxaan kuu qabtaa maxaan iga rabtay sidan miyaa haa xoolihii baan ka horbixi rabaa waan isku soo laabanaynaa waan wada sheekaysanaynaa waan ku dhegaysana wax waliba waan xalinaynaa sida aad rabtana ay ku soconaysa kuna dhammaanaysa insha allah sug xoolihiaan ka hortege fiidkii baan insha allah wada hadlaynaa hadduu ilaahay markii carruurta ay naga seexdaan xoolihiina arrintan ay naga shaqada naga yaraato ayaan wax qabsanaynaa laakiin maaha wallaahi ushan baan kula ushi baad u baahatay ush gabadha markaa usha leedahay adiga hadda ka hore muscabo gawar la yiri wuxuu dhahay gabadhiisa oonaysa u imaaday gabadhiisa oonayso ayaa nin u imaaday gabadhi markay oynayso markaasuu aabo yaa ku dilo dhe qofkii maanta ku dilay anigana waan dili ilaa aan dilo oo aan qaraaco qofkaa ma daanayo markaasay dhahday qofka gabadhan dhalay hee oo maanta madileed haa madileed haa ka waran gabadhaasee ninkii dhale asagana gabadhiisa ninkii daaro wuu dili yaa loo jeeda sheekada ma fahamta hadda meesha u socod gabadhayda yaa dila maanta hooyadii baa qaraacday gabadha markaasuu aabo ii sheeg yaa ku dila maanta qofkii ku dila waan dila aniga waan qaraacayaa hooyadii hooyay dhahday hooyadii baa hadashe waxay dhahday bal ka waran gabadhaada sidaad ugu danqatay oo uga gubatay bal ka waran anigana aabe inuu saa u gabanayo ninkii gabadhiisa daarana inuu kala jarjarayo intuu qaso dhawaan ku dahay udhe banaankaan kaa maray ma fahante marka waa howl marka caadi iska ah marka gabdhaha waa in loo dulqaataa mar qaar la fahmaa ushan aad la soo boodaysaan iyo ani tum iyo ani qaraac iyo ushi baad u baahateen iyo qaraaci baad waxaas waxaa sheeka soconays maa ay gabadha dhegeyso waxay ku wada dhegeyso ka dhegeyso waxa ka qaban kartana ka qabo haddii wax ka qaban karina banaanka ka mar bilahi towfiiq barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska khamiis walba hadaan oo kale ayaad ka dhegeystaan warbaahinta star yuusuf bakad iyo musac ismaaciil eediin daadiinaya dhegeystayaal qodobo dhowrah ayaanu kusoo eegnay barnaamijka amaba oga hadlaynay dhegeystayaal oo ku saabsan ama qodobka mawduuca maantaan oga hadlayno siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo dabeecadaha ka dhashay ee dumarku aanu markaasi jecleen waxaanu ka hadlaynay qodobka uu hore oo ah dhegeysiga oo aanu sheegnay in dumarku ay markaasi uga wanaagsan yihiin dhanka dhegeysiga marka la dhaho ragga oo inta badan qeybaha maskaxdooda lagu talagalay dhegeysiga ay furaan xilliga ay markaasi lala hadlayo laakiinse raggu iyagu taasi ay ka gaabsan yihiin marka loo barbardhigo dumarka dhegeystayaal qodobka labaad ayaanu eegeyno ayaa ah xamaasadda iyo weliba caadifada xamaasadda iyo cadifadda ayaanu eegeynaa waxaa leeyahay ragga sida dumarka uma cadifad iyo xamaasad badna uma cadifad iyo xamaasad badna waa dabeecad abuurah oo maskaxdiisu markaasi ay xiriir la leh macnuhu ma ahan laakiin in aanu cadifad iyo xamaasad lahayn laakiin waxaa uu leeyahay waxaa laga hadlayaa marka la barbar dhigo dumarka ama gabdhaha oo si sahal ah ugu calool dabcda oo la caadifoota dhibta markaasi amaba waxyaabaha ay arkaan oo la caadifoodaan islamarkaana xamaasadda lagu yaqaano raggu waa xamaasad qabaan waa ay caadifad qabaan laakiinse marka dumarka loo barbardhigo iyaga ayaa ka sii daran ayaa laleeyahay oo raggu ayaa caadifadoodu aad iyo aad u hooseysaa ama maaha midigu caadifadii xamaasadu ee ku badan tahay marka waxaa sidoo kale la sheegaa xamaasada ama caadifadu waa arrin la xidhiira xagga maskaxda gaar ahaan waxaay ka turjuntaa leeyahay jawaabaha uu qofka ka bixinayo waxyaabaha la soo darsa ay ka mid ka yihiin dareenka sidoo kale farxadda carada naxdinta murugada waxyaabahaasi oo dhammaantooda oo isbiirsaday ayaa ka mid ah oo sida uu qofka uga feel celinayo waxaa kaloo laga sharxi karaa cadifadu waa jawaabaha togan amaba taban haddii si kale loo dhaho ee uu qofku ka bixiyo xaalad gaara oo la soo darista ama bulshada dhexdeeda ka timaada laakiinse maanta aanu dhehayno qofka ay isla nool yihiin ee lamaanaha ka timaada dhanka gabadha iyo dhanka ninkaba ka timaanayso laakiinse arrintan sida looga falcelinayo haddii ay noqoto mid farxad haddii kale laisku caroodo mid laga naxo sidoo kale midda murugada ayaanu eegeynaa oo laleeyahay waa ay tahay ama ay tahay mar walba in arrintaasi hoos loo dhigo marka qaarkoodna xamaasadda ama cadifadu waa wax laga akhrisan karo wejiga qofka ama ficilka uu ku dhaqaaqayo ficilka uu sameynayo waxyaabaha uu isagu isku dayayo inuu sameeyo waxaa la arki karaa qofka oo wejigiisu isbedelay ama isbedel sameynayo marna ururayo mar madoobaanayo mar iftiimayo waxaa kaloo lagu arki karaa waa dhidid ama waa gariir dibdibnaha iyo weliba xubnaha faraha gaar ahaan marka uu carado ama caro dareemo qofka ayaa laga dheehan karaa dadku iyagu isku mid ma ahan oo waxaa la yaqaano reactionka qof walba sida uu u falcelinayo waa ay kala duwan yihiin waxaa muhiimaya leeyahay marka aad qimeynayso shaksi waa inaad marxaalad walba kula soo diriso wax fiican inaad markaasi aad jiho kasta ka istaagto oo aad ku soo eegto macnaha waa inaad ku horwareegtaa oo aad isu eegtaa wanaagga iyo xumaanta kadibna aad miisaanka saarto ayaa laleeyahay soomaalida dareenka cadifada waxaa hogaamiya mararka qaarkood sida ay iyagu uga filcinaya waxyaabaha lasoo dirso si gaara marka ay timaado waxyaaba iyagu aynan filanaynin oo maskaxdoodu aysan xilligaasi ku jirin ayaa leeyahay dhegeystayaal sidoo kale dhanka diinta xitaa waxayna faraysaa in aan la degdegin oo qofku cadifada iyo dareenkaasi aanu ka hadleyno ee ah xamaasadda aanu qaadin mar walba oo labadii qof mar walba ay isla joogaan oo ay isla soo maxaa lahay isla daras isla joogaan oo xataa hadday isqabtaan qofkii inuusan arrintaasi si buuxda uga falcelinin oo uu degdegin ayaa leeyahay waxaa qodobkan haddii aan fursad usoo amaba tusaale usoo qaadano waxaa leeyahay markii nabi daawuud ay isula yimaadeen laba malag oo qaabkii markaasi biniaadam iska soo sameeyey ama qaab qof biniaadam iska soo dhigay ay tendhadii uu fadhiyey ama uu fadhiisan jiray u soo galeen xilli aanu filaynin waa u nahay horta waxay ku yidhaahdeen hanaga baqin waxaanu nahay laba nin oo murunsan walaalkii wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan neef oo ida ah anigu ayaanu iska leeyahay anagu waxaan leeyahay uu yidhi hal lax oo keliya isaguna sagaashan iyo sagaal ida ah ayuu sita kadib wuxuu igu yidhi boqol ha ii noqotee ama boqol ha ii noqdaane adigu iga buuxi laxdaada si boqol ay iigu noqdaan adiguna aad u waxbeesho oo eber aad u ahaato sidaasi ayuunu isku haysanaa eena kala xukun ayuu yidhi nabi daawuud ayaa lagu jira alayh salaam u carooday waanuu isbedelay wuxuuna yidhi dhab ahaan ama dhabxaantii wuu ku dulmiyey markuu ku weydiistay laxdaada dad badan oo kuwa wax isku darsa ahina way isdulmiyaan garo oo ninkii kale waxba ma u weydin kadib waxaa dhacday labadii malag ayaa is egay markaas ayuu dareen qaatay nabi daawuudna wuxuu fahmay in la imtixaanayo oo markaasi degdegay waxuuna la dhacay sujuud marka waxaa halkaasi laga dheehan karaa degdega arrintan oo tusaale ugusoo qaadanaynaba arrintu markay imaato waa khilaafka markay timaado in wax la xalinayo markay timaado in arrimo ay dhacaan oo labadii qof ee wada joogay lamaanihii wada noolaa dhexdooda ah in arrimahaasi laska yareeyo oo ah cadifadda iyo sidoo kale waxyaabahaasi ay ka midkihiin xamaasada badan oo qofku qaadayso in la iska yareeyo dabcan ilan waxaa luu leeyahay east west home is the best yaa luleeyahay yaa amaba beriga ama galbeedka mid walba oo aad tagto halkaagii ayaa ku wanaagsan gurigaagii ahayd marka waxaa la leeyahay qofku waa inuu isagu naftiisa dib ugu noqdo xakameeyaa dareenkiisa cadifada waa inuu wanaajiyaa xiriirka uu la leeyahay bulshada sidoo kale uula leeyahay xaaskiisa xaaskiisana ama xaaskana ayla leedahay ninka ama xaajiga ay wada joogaan wax fiican ama mar walba la dhahaa waa the best ama waxaa u wanaagsan in qofku dabacsanaan ku noolaado xaaskiisa kula noolaado xaaskii ay kula noolaato xaajigeeda dabacsanaan mar walba islamarkaana la badiyo saamaxada ama in laysu tanaasulo ama in la saamaxo si uu u raaxaysto amaba qofku uu u noqdo mid isagu maskaxdiisa ee wanaagsanaato oo raaxaysto waxaa fiican in qofka markasta xagga wanaaga wax ka eego ayaa sidoo kale la leeyahay dhegeystayaal hagaag waxaan qadka telefoonka soo gelinayaa ustaad yuusuf digaale xoogweyn ayaan soo gelin doonaa si isaguna uu arrimahani markaasi uu noogu falanqeeyo qodobadan aanu ka hadlaynana uu inoo soo markaasi daqiiqado kooban inoogu soo bahalkalay ustaad soo dhowow idaacadda star f m oo kuu soo dhaweynaya qadka ayaa si toosa ugu jirta
baaraka allahu fiika wajazaka allahu khayran
hagaag maanta qodobadaanu ka hadlayno waa dhankaasi iyo siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo dabeecadaha ka dhashay ee dumarku aanay jecleen dhanka iyo dhegeysiga ayaanu ka hadlaynaa marka ugu hore iyo waxaa lagu tilmaamaa ragga iyo dumarku in aynu isku mid aheen markay timaado dhegeysiga oo dumarku inta badan maskaxdoodu si buuxda ay u furaan ragguna arrintaasi ay ka gaabiyaan oo iyagu aan ahayn ku maskaxdoodu si buuxda u furta bal arrintan dumarku sidee caqabadda ugu tahay
baaraka allahu fiika wajazaka allahu khayran arrimaha saas oo kaleetaa markii la daraasaynayo waa wax u baahan arrin qoyskii taabanaysa weeye labada qof ee isguursanaysa keliya inaynan ahayn calaaqadu in ilmo la kala dhalo keliya inaynan ahayn ee qof walba qofka kale inuu intuu daraaseeyo uu ogaado sida capacitiga inuu u sheekeeyo uu hadalkiisa qaadanayo sida uu ugu baahan yahay in loo sheekeeyo oo lala hadlo muxuu ahaa yani arrimihii qoyskii inaynan ahaynun in intii la isguursado carruur basa la dhale inay wax badan in la wadaagsado oo la iskaga warhayo ay daruuri u tahay sida ninka la rabo inuu gabadha dareenkeeda iyo meelaha mashaacirteeda ay ka kacahayaan inuu ogaado si uu ula sheergarayo ula wadaago muxuu ahaa nolol dhaba xaaskiisa marka meelaha inta badan hadda burburka iyo khalalka iyo arrimaha qoyska ay ka imanayaan bay ka mid tahay labadii qof waa inay isla nool yihiin ismana yaqaanaan marka barnaamijka marka waa barnaamij daruuri ah oo muxuu ahaa in gabadhiyo wiilku inay isfahmaan oy waktiisa siiyaan oy isla sheekaystaan sidoo kale aabbaha iyo ilmuhu iyaguna inay sheekaystaan oy fursad ay isku sheekaystaan oo ay iskula hadlaan oo qoyskii sideedaba inuu yeesho waktiyo mucayanah oo ay wada sheekaystaan oo wax walba la wadaagsado qofba qofka kale si loo ogaado meesha uu ku fiican yahay si loogu dhiibo qof walba ilaahay subxaanahu watacaala sibuu u abuuray dabeecadda wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsanna qof walba siduu ilaahay u abuuray dabeecaddiisa inaad ku aqbasho waaye hadalka in laleeyahay qofka haddaad inaad ku khilqigiisa iyo abuurkiisa ilaahay u abuuray inaad ku aqbasho oo kula muxuu ahaa dhaqanto ay daruuri tahay oo mar kasta qofku aadan bedeli karin sida abuurkiisa hadduu ilaahay xasiin ka dhigay haddaad tidhahdo madowbaan u bedeli ma bedeli kartid haddaad rabto ma bedeli kartid ama xagga dabaa'icda qofkii inaad la qaabisho midda wanaagsan waxa weeyaan waad ku bedex badan baad ka bedeli kartaa laakiin adu horta waa inaad lahaato qaabiliyad aad ku qaabilaysa qofkii inaad la noolaan karto aan aad ku wadi karto asaga dabeecadiisa hadduu aadna dabeecadiisa kugu wado adna aad isaga dabeecadiisa ku wado macnihu laba qof oo isfahamsan baa tihiin labada qof hadday isfahmaanna way isla shar way isla wadaagi karaan noloshii laakiin hadday labadii qof midba midka kale uu diido inuu dabeecadiisa ku wado macnaheed waxay ka dhigan tahay in la dagaalamo saas darteedna soomaalidu waxay tidhaahdaa mahmaayo cajiib ay leedahay oo garasho dheer ku kordhiyo oo waxay dhaheen labada qof midunbaa dushiisa lagu socdaa yacneed waxay ka dhigan tahay inay yar yihiin dadka labadii jihaba ay ka imanayso muxuu ahaa ay ka imanaysa waxa loo yaqaano ka kale inuu aqbalo oo dabeecadiisa uu ku wado oo wixii xunna ka leexdo wixii wanaagsanna uu siduu yahay ku aqbalo marka waa yar tahay saas darteed waxay dhaheen labada qof ee wada joogta midunbaa dushiisa lagu socdaa waa garta marka baaraka allahu fiikum barnaamijta marka waa barnaamij muhima waa in barnaamij u baahan bulshada soomaaliyeed way ka ooman tahay hadda ka hor anoo idinla jooga rediyoga waxaan idiin shahan ka mid ahayd gabdhaha soomaaliyeed waa rajooyin wiilasha soomaaliyeed waa agoomo gabdhuhu waa agoomo wiilashu waa rajooyin sababtay tahay arrimaha bulshada arrimaha qoyska wax macluumaada nin gabadhiisa siiya ama hooyo gabadheeda siisa waa yar tahay iskuulka iyo waxbarashada iyo nolosha guud wixiiuna ay ka soo fajamsadaan unbaa u ah muxuu ahaa mooyeen tacliimaad ma siiyaanoo wayba iska riixi oo ila maaragtay wayba kula yaabiba ama muxuu ahaa way kaa leexma yeelahayaan marka waa bulshadu wax badan bay u baahan tahay in mar kasta lagu soo celceliyo lagu soo celceliyo lagu soo celceliyo arrimaha qoyska aad baa u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran hagaag ustaad waa maxay muhiimadda ay labada qoys ama labada qof ee wada nool ee lamaanaha ah ninka iyo xaaskiisu ay u leedahay inay isdhegeystaan mar walba oo arrin timaado oo la isdhegeysto dhagaha laisku furo laisku soo dhawaado
hadda muhiimadda ay leedahay in labadii qof waa inay isbartaan isu imaatinku barashada keliya ma aha labadii qof way isbaranayaan labada qof hadday isbartaanna qofba qofka kale waxaa ka dhalanaysa kalsooni inuu ogaado mustawihiisa iyo inta uu dhan yahay qofkan inta uu diyaar u yahay inuu maaragtay la wadaago la sheergarayo ama uu noloshii iyo jacaylka u qabay iyo muxuu ahaa waa meeshii miisaankii weeye weliba ragga gaar ahaan waxaan kula talinayaa asbaabaha ugu badan ee gabdhaha ku riixa muxuu ahaa inay masayraan inay masayraan waa abuur iskaga jira laakiin waxyaalaha inay ficil xun ku dhaqaaqaan radio ficil adag ku dhaqaaqaan sababta uga ahay waxaa ka mid a gabadhu inaan ninkii dabeecadiisii garanaynin oo adunaa kala guursaday inuu ka tegi iyo yani tasarufaadkiisa inaynan aqoon u lahayn cabsi ay ka qabto waxay haysatay inay weydo yaa inta badan waxay sabab ugu noqonaysa ama laga nusqaamiyo daa'id looga nusqaamiyo cabsi ay ka qabta weeye waxa ay maaragtay inta badan radaficilka xun ama waxyaalaha kulkulul ay uga imanayaan marka kalsoonidii qoysku inuuna burburin oo gabadhii ay ogaato ninkeedii meeshuu u joogo hadday uu guursado iyo hadduunan guursanin inay kalsooni buuxda ay ku qabto oo marnaba aynan ka diidsanayn ayaa ka dhalanaysa cagsigeediina waa saxiix oo gabadhii hadday dee ninkii uunan laba hadlaynin oo u sheekaynaynin wax ku duuduubanba maba taqaano wax kasoo madow warba kama hayso inuu berri ka tegiyo hadduu la hadashana uu dili warba uma haysa maba taqaano dabeexadiisii marka laysashukaasanayana waa taqaanaayo waxaa la yidhahdaa shahrul xasan arooska besa ma aha marka lashukaansanayo mid walba midka kale wuxuu isaga dhigayaa inuu saxaabi dhala yahay ama uu muxuu ahaa nabi yar yahay oo mid walba midka kale intiisa fiican buu tusiyaa saas darteed diintu waxay inoo amraysaa in la guursado tasawaj alwaduud alwaluud fa innii mukathiru bikum alumama yowma alqiyaama markuu nabigu leeyahay waa daraaso caama oo la rabo ninka guursanaya ee reerka raba meesha ukuntiisa dhigayo ama gabadha iyo qoysku in labadii dhinac la isdaraaseeyo oo wakti la siiyo si laysu barto laakiin ku helay ku arkay ku jeclaaday waxa weeye wax badan bay halayn kartaa oo dhibaatooyin badan oo hadhow baa ka iman kara marka barnaamijka waa barnaamij daruuri ah nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo akhlaaqda wanaagsan iyo arrimahan oo dhan muxuu ahaa min ladun abuna aadam calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmina hada calanka u sida salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi xadiiskii umu zarci waa xadiisyada ugu dheer dheer ku xadiista ku soo aroortay saxiixaynka umuna caaisha radia allahu canhu bacda alcishe markay gobashii tageen bay ooga sheekaysay koob iyo toban haween ah oo maaragtay isku dhaarsaday inay ay raggoodii waxay ka sheega ay sheegaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu ka dhagaystay umuna caaisha kadibna wuu tacliiqiyey intaa xadiiskuna waa xadiis aad u dheer intaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka siiyey fursaduu gabadhaas maaragtay kula sheekaysto ay ugu sheekaysto uu ka dhegaystay salawaatu rabbi wasalaamuhu calay innagana walana fi rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyawma alaakhir laakiin ninka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u yahay bayashadu waa qofka doonaya inuu ilaahay cadaabkiisa ka badbaado jannada iyo ridaha ilaahayna ku guulaysto qof walba uma noqonayo nabigu tusaale iyo uma noqonayo marka jazaaka allahu khayran wabaaraka allahu fiik hagaag ee xamaasadda iyo cadifadda ayaanu ka hadlaynaa oo iyaguna sidoo kale la sheego qoysaska soomaalidu inay ka dhex jirto kaalinta ay qosburburka ka qaadato arrintan iyo sidoo kale diinta waxa ay ka qabto
xamaasaddu in badan culimada oo arrimaha qoyska culimaha maaragtay oo ijtimaaciga waxa la yidhaahdo arrimaha qoyska way ka xun tahay xamaasadda cadhada cadhadu ma baryo way yani muddo yar bay ku dhammaataa haddaad haddaa hadda ii cadhootood tidhaad isla xogweyne ad ii xanaaqdo haddaad gud soo qaadatood i weydo beri way iska dhammaan sax
hadduu baryo cadho walaal waa la beriisiyaa bay soomaalidu tidhahdaa intaasay ku eg tahay haye xamaasaddu laakiin waxaa laga yaabaa inay intaas muddo dheer inay socoto iyo cadifadda cadifaddu haa iyadaa uga daran marka reerka dhibkiisa iyadaa uga daran waad garataan u malay si wanaagsan marka waxaa weeye iyadu waxay leedahay dhibka ah dawaamkeeda iyo waktigeeda ka dheer tan kaleeto oo muddo nin la yidhahdo ibnu taymiya raxmatullaahi calayh baa wuxuu dhihi jiray dhibaatada ay u geysata xamaasadda muslimiintu laba nin oo masalan sida hadda labada loolanka oo kale doorashada oo kale dadka inta badan cadho maaha waxa qaada kolkii laba qof la tartamayaan xamaasad baa xamaasaddaa marka wax badan bay halayn goor dambay qofku dadku ogaadaan wixii ay haleeyeen marka way ka xamaasaddu iyo caatifaddu way ka qaab daran tahay way uga daran tahay qoyska cadhada leanna cadhada durba way dhammaantan waxaa laga yaabaa fii bacdi heen xataa inay shan sano toban sanaba qaadato marka waa arrimaha u baahan weeye marka in mar kasta lagu lagu xeeldheeraado oo maaragtay la dhegaysto oo laga digtoonaado oo waxaad markaad samaynayso ma xagga diiniyanna waxaa la yidhaahdaa waa xagga ikhlaaska qofka muslimka ah camal kasta oo uu qabanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii waa laga ajirsiinayaa xataa xaaskiisa waxa uu cunnada uu siiyo ku biilo isagay waajib ku tahay biilideedu laakiin waa markuu muxtasib yahay nolosha gurigu waa waajibaad iyo fardulcayn iyo waxa weeyaa sunan waa arrin qoys waa arrin marka waxay u baahan tahay mar kasta qofku inuu si ikhlaasa haddaad boqol shilin bixin si aad iskaga celiso xamaasadda iyo caatifadda inaad mar kasta si wax kasta oo qoyskaaga ku saabsan inaad ilaahay ku caabudaysaa la rabaa bulshadeenuna in badan war kama haysa waxay u haysataa un kolkii salaad la tukan iyo markii sadaqa la bixin keliya un in maaragtay lagu dadaalo ikhlaaskii iyo ilaahay barigii keliya laakiin way ka guda weyn tahay qofka muslimka ah xataa nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii midkiin waxaa laga yaabaa inuu cunto cuno intadaa markuu liqo inuu ilaahay ugu mahadiyo ilaahayba kaga raali noqdo qofka muslimkaa marka waxaa la rabaa mar kasta inuu ahaado gudaha muxuu ahaa ikhlaaska camal kasta oo uu qabanayo inuu maaragtay ku bineeyo inuu midho u yeesho oo ma dhammaado uu noqdo maa lilaahi baaq hadalka imaamu maalik raxmatullaahi caleyhi shayga ilaahay dartii looga tago ma tirmo waa inuu maaragtay si camiiqa qofka muslimka oo guda leh inuu u gutaa la rabaa muxuu ahaa barnaamijtiisa qoyska oo ilaahay ku caabudo oo uu ilaahay maaragtay dartii u sameeyo oo maslaxada qoyskiisa iyo inuu ilaahay dartii ilaahay u kaalmaysto markaasay u noqonaysaa meel muxuu ahaa waxtar leh waxyaalaha ugu muhiimsanee qoyska lagu ilaaliya ducada ka mida oo ka mida maaragtay in loo duceeyo qoyska oo ninka muslimka ama gabadha muslimadda qoyskeeda iyo familkeeda ay u dacayso waxyaalaha qoyska lagu ilaaliya waxaa ka mid a sadaqada waxaa ka mid a silatul arxaam qaraabada in la xidhiidhiyo waxaa ka mid a waxa loo yaqaano al-ikhlaas filcamal oo qoyska arrintiisa ilaahay dartii wax qof walba uu u sameeyo waxyaalaha qoyska lagu ilaaliyo waxaa ka mid a in layska warhayo oo qof walba qofka kaleeto uu maaragtay hoos ugu dego baahidiisa oo kakale ka warhayo wixii laga awoodo oo maaragtay laga kari karo marka waxyaalo badan baan u baahannahay qoys ahaan oo laga yaabo bulshadeenu inaynan inta badan aqoon u lahayn idinkana jazakum allahu khayran barnaamij yar oo kale markaad su-aalaha dhammaysataan raba inaan ku darsado baaraka allahu fiik ustaad waad adigoo inoo soo koobaya ku dar dabcan waktiga ayayna haya
barnaamijkayga waa codsi maadaama arrimihii qoyska aan ku jiro dhammaan bulshada ree m star f m ku taxan inta hadda dhegaysan iyo inta dhegaysan doonta intay abaaruhu jiraan aniga oo ah yuusuf sheekh maxamed digaale dadkuna ii yaqaanaan yuusuf xoogweyne waxaan codsanayaa gabdhaha iyo wiilasha isguursanaya ee magaalooyinka waaweyn ee gobollada iyo nairobi iyo isku guursanaya inta hadda abaaruhu jiraan weliimadooda inay ka ay u diraan meelahay abaaraha iyo baahida iyo dadka dhibaataysan ay ka jiraan in loo laga daayo hoolasha iyo meelaha kale ee in caqdigii inta yar odayaasha culimmada iyo weligii isugu imaanaya mooyeen weliimada kale in loo bedelo in loo diro meelaha ay abaaruhu ka jiraan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay sharu tacaami tacaamu lwaliimati cunno waxaa dhacaam waxaa ugu shar badan dhacaam weliimo dhacaamka weliimada ama cunnada weliimada oo yudcaa liman yacbaaha loogu yeedhahayo qof aan u baahnayn oo diibi looga celinhayo qofkii u baahnaa inta badanna hadda waad ogsoon tihiin meelaha ee aroosyada la geeyo ee dad yar unbaa tegi kara xitaa qofka tegidda kulfay ku tahay saa darteed marka kalifaad bay ku tahay waxaan soo codsanayaa dhammaan dadka imaqlahaya bulshadii soomaalida waa hal unugoo isku xidhan meelahay baahidu ka jirta way wada ogsoon yihiin inta ay abaartu jirto ee laga baxayo weliimada in aan u diro oo lagu sameeyo meelahay abaartu ka jiraan oo dadka baahan ay maaragtay cunaan oy ku soo duceeyaan oy ku noolaadaan ilaahayna qoyska nolol buu uga dhigi aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayran aad baa umahadsan tahay ustaad waanu kaaga mahadcelinaynaa wakhtigaaga sidoo kale yuusuf digaale ustaadkaasi xoogweyn ayuu ahaa aad buu umahadsan yahay dabcan qodobka barnaamijka aanu uga hadlaynay oo ku saabsan arrinta maanta arrimaha qoyska si gaara siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo weliba dabeecadaha ka dhashay dumarku aanay jecleen sidaas sida la midka ah dhegeysiga sidoo kale xamaasadda iyo cadifada ayaanu diiradda saaraynay dhegeystayaal dhankaasi yuusuf bakat ayaan idinku wareejinayaa iminka si isaguna uu inoogu soo gudbiyo sidoo kale barnaamijka adeega qaybta ka ah iyo waxyaabaha kale
waa tahay mascab aad baad umaasan tahay sida quruxda badan barnaamijka inoogu wada inoogu daadinaysa saaxiibayaal intaana bal dhegeystayaal aad u tiro badan arkaya qadka telefoonada mascab soo beegsan ayaan leeyihin barnaamijkaan doonayna inaan ka qayb qaadana laakiin marka hore dhegeysta noo ogolaada ee qeybaha kale sidoo kale noo hadhay in aan markaasi dhegeystayaashaan u dhammaystirno laakiin marka hore dhegeysa mid ka mid adeega qaybta barnaamijka dhegeysan waa shirkadda isgaarsiinta ee airtel airtel war farxad leh ayaa markaasi ay ku keentay adeega xawliga dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojisay adeega four g oo aad markaasi ka helaysa ismawlada kala duwan dalka meel weliba meela joogto adeega fooji wuxuu markaasi ku siinayaa adeega oo dhammaystiran adeegan dhegeyste waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaba muuqaal haddaa sidoo kale aad doonayso inaad ka daawato qeybaha markaasi youtube-ka facebookka whatsappka instagram-ka wax weliba meel weliba ee baraha bulshada lasoo dhiga ma aha mid markaasi kaaga go-ayo ama sidoo kale kaa istaaga ma ayleen ilaan sheekadaasi waa lagaa soo afjare shirkada isgaarsiinta ee airtel ee qadka xabaarihiisku aad ku dheer ee four g haddaad waxaa markaasi soo dejisanaysa sidoo kalena whatsappka aad dhegeysan kartaa wax waliba lagu soo halkaasi lasoo dhigay waad dhegeysan kartaa oo asagana markaasi qadka kuma ciilayo fartana marna ma qaninaysid waayo maba aha mid culaysa dhegeysa maanta ku biir qadka telefoonka casriga airtel oo taglaanta kugu dhaway airtel soona qabso lafta airtel ee four g oo mid markaasi aad ka maarmi karin dhegeystayaal qof waliba u baahan yahay oo haddii aad markaas aad u baahan tahay eheladaada qaraabadaada asxaabtaada tolkaada inaad markaasi si wanaagsan aad u wada qososhaan farxad oo wada dareentaan murugada iyo ciilka waxaasoo dhan waad ka roonaanaysa aniga ku dhawa hubaltaas xasuusnow waxaa markaasi lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaanka airtel oo soo qabso laftaada airtel oo maxaaba kugu daaliya walaala airtel mahaysta aba airtel ugu caawi muscab airtel mahaysta buu qofkan ka wici rabaa waxaasoo dhan sheekadaas baabkeeda iska xir orteg suuqa teg airtel soo qabso kadibna telefoonkaada gasho la hadal maxaa ku hadlaysaa halowna alla gabadha dhegta ma xanuunaysa miya alla wiilka wuu hadlayaa shukaansiga weliba qeybteeda sir ayniixade weliba kuwa asaabaha kuwa markaa docdocda iskula jira kuwa habeenkii laasaqda dhexe lixda saac oo habeenimo habeenkii isla soo jeeda kuwaas ayaa fursad u haysta haddaa reer ujeed waryaha ma aha sheeke sheeke heblow u shukaansan anna waan shukaansan heblahi baa la socota anna waan la socda ma aha sheekada laakiin waa kuwa mustaqbalka iska jooga kuwa maaragta iskuulka kuwa ardayda ma ahan iskuullada hadda soo xireen ma aha mamnuuca kuwaas cid lala hadlaya ma aha kuwaas ayaga waa dhogowla markay iskuulka soo bogaan jaamacadaha kolejyada ay kala ay galaan waxay markaasi shukaansanaa ha shukaansaan laakiin inta ka hore mm, mamnuuc ma la ogolo oo hadda mama doonayna taas inay dhegooda ku dhacaan laakiin inta ka hore waxaan ku leeyahay kaarkaad unbaad ku shubanaysaa internetka baad ku shubanaysaa kadibna qadkan baad ka wada hadlaysaa mhm mhm mhm mhm say ku leeda gabadha unbaa hurdo ku soo degay allaadiin maxamedow waan seexan rabaa inaadan inoo soo koob sheekada waa tahay ilaa waa waqti mar sheekada dhan aad soo gebagabaysan xilli saa xilli dambe gabadhan salaadyaaba kiciyaaba hurdo waatan aa soo bax kaala caruurta wax u kari ilmaha iskuul baa dugsi haye ar gabadhi xitaa waa salaad xitaa waa lagu kari laaya ilan haweenkii dhan baa ilan gabadha ay ku haysaa sidaa inaad ka daawato xirfado cusub wax waliba oo aad ka barato waxaasoo dhanna waxaa kuu suurtogelinaysaa dhegeysaa shirkadda isgaarsiinta airtel waa nolol markaas cusub oo markaas lagaa doonaya inaad wax waliba kaga barato youtubeka iska gal ma aha oo heese iyo waxaa loo joogin inaad iskaga daawato laakiin wax markaasi adiga kuusoo nafsadaada kusoo kordhin karto waa inaad markaasi ka daawataa waxaad fursad u helaysaa inaad guulaysato noqoto mala socotaa adiga madeera lafey bulaxa suufta meelaha ku sugan inaad markaasi guulaysato noqon karto waa haddii markaasi aad isticmaalayso lafta airtel ee kaarka airtel dhegeysta haddaba lala wadaag si uu yahay adeega airtel ee four g dhegeysta goormaad si wanaagsan aad uga faaideysanaysaa adeega four g waa markaad leedahay telefoonka casriga maanta oo soo iibso telefoonka smartphoneka uu ka hela qadka telefoonka oo wanaagsan waa airtel haddaba sheeke iyo war iyo hadal badan ha ku tahay waxaan ku leeyahay laafyadaada iyo weliba socodkaada iyo weliba telefoonka iyo hadalkaada ha isla wada socdaan idhoolla cadeyntaada hala dhaho gabadha yaa briyan sidaa uga farcinaya ilaan gabadha ada warka ma hayina telefoon la-aan iyo qad la-aan bay aheed airtel ayaa hadda heshe yaa u diida marka inay qosli haddaba waa ballanteen waa sidaa dib aan ugu soo noqono barnaamijka dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari arrimaha hogaanka dhegeystayaal diradda ku sareynay arrimaha iyo weliba xaaladaha markaasi qoysaska iminkan kusoo badan inagoo aan markaasi ogol leenahay sidii aan qoysaska ku wanaajin lahayn sidoo kale ku barbaaran lahayn kuna kaga dhigi lahayn qo- qoys markaasi ballaaran oo baaxad weyn qoys markaasi kudaba- kudayshamaan oo qomiyadaha kale ku daba- ay ku daydaan ayaa markaasi ogol leenahay in khamiis weliba halkan aan soo fariisano aniga muscab sidoo kalena waxyaalaha markaasi ilaahay uu naga baray ee dadka markaasi u aadka khibrada u leh u fanfa- arrimahan fahansan qoyska aan sidoo kale qaadka telefoonada usoo gelno martina aan sidoo kale studio life u keeno si aan qoyska qoysaska soomaaliyeed iminkan faraha iyo cidyaha isku dabcan la baxeen marar qaar weji iska xaganayaan sida cidyaha oga jari lahayn ayaan dhegeystayaal barnaamijka uga gol leenahay dhegeystayaal cidyaha ayaan rabnaa inaan markaasi markii lis xaganayo ilaan haddii lis xaganayo muscabow qof ciddi uu leeyahay waxa lisku xagan wax lisku xagan ma lahan Sax.
laakiin cidyaha hadday ku dheer yihiin wejigii dhiig baa ka imaan sankii dhiig baa ka imaan afkii dhiig baa ka imaan waxaasoo dhan waa laisku weerar waxaasoo dhan baa rabnaa in aan Inaan jarno.
markaasi inaan jarno sidoo kalena afkan laga waashay asagana waxaan rabnaa inuu aamso uu danaha iyo reerka iyo mustaqbalka iyo guulaha guriga keliya markaas inuu ka shaqeeyo waa guulaha markaas aniga iyo muscab aan rabno in markaas reerka ay noqdaan iyo weliba kuwa markaas iminka nagu tashanayaan ina dhegeysanayaan weliba muscab kuwa dhegeysanayaan sidaas ayaan ka rabnaa anaga ma rabna gabar iska socoto dal-aan iyo maratay faratagtaag iyo sheeke sheeke iyo waxaan loo joogin anaga maya Faratagtaag buu leeyahay Yusuf.
Ah, faratagtaag anagu ma baahni gabar waxaan rabnaa maskaxdeeda maskaxdeeda markaas hogaaminayso gabar maska eh, ma aragtay ehe, waa kuwa la sheegaya laakiin hadda taasi kama hadla laakiin reerarkan ka hadlaynaa maskaxda laga doonaya in qoysaska markaa iminka lagu maamuli karo laguna s- eh, sifeyn karo qoyska haddaba qodobka markaa fiiriso siraha markaasi ku qarsoon maskaxda ninka iyo weliba dabeecadaha eh, ka dhasha iyo weliba dumarka oo aan markaasi jeclayn waa dabcan waa dareemi karta arrimahaas laga hadla laakiin anaga waama dareemaynaa laakiin ayagan imtixaanada qaar waa inay markaas mararka qaar ay ka baxaan waxaa laga hadlayo ninka uu danka leeyahay ma aha qoyskiisa inuu burburiyo oo dhibaato u keeno laakiin asagana dan baa ugu jirta in qoyskiisa uu wanaajiyo uu dhiso gabadha sidoo kalena waxaa iyadana dan ugu jirta in ninkeeda ay fahanto waxyaalaha markaasi hadalka qaar uu dhahayo waxyaalaha dan uu ka leeyahay waxyaalaha qaar adiga ha- dabcan ha yaraysanin Eh, sidoo kalena weliga ha noqonin nin markaasi cad- cadifad badan oo markaasi eh, ka kulqaato dumarka sidoo kalena la dagaalo sidoo kalena jirdil u geysto caayo waxaas taas oo kalena ragnimo ma aha taas waa nacasnimo ma laga doonayo ragga inay qaar sameeyaan laakiin gabadha waa waa- waa- mararka qaar waa loo baahan yahay in ninka u canaanto waxaa waaba wax maslaxada danta ku jirta muscabow laakiin gabadha wixii waa dumar haddaad ka aamusto aad dhahdo dabcan ee, tan wax walbo ee, ka aamus danaha dan iskaga dhigin dabcan haddii caruurtaasi umaad helinin oo waxaa laga doonaya hooyo markaasi dhowrsan hooyo markaasi hadal maqlayso hooyo dhaga nugul ayaa markaasi muhiim ah haddii hooyo dhaga nugul markaasi la helana waxaa halka kasoo baxaan hooyo eh, dabcan caruur baari ah marka gabdhaha waxaa leeyahay waa in dhaga nugulaadaan ninkana waxaa leeyahay caayada iyo jalafaqa iyo arrimaha gabdhaha aad daba soconaysa ama reerka aad daba soconaysana waa laga qurux badan yahay xamaasadan weligaa iska ilaaliyaysan ku qaadin oo markaasi waa laga fi- qofku waa laga fiican yahay in xamaasada ay durba ay boobto qofka La- marka marka waxaa laga doonayaa gabadha mar qaar way haboon tahay sidaa marka ii sheegaya gabadha way haboon tahay mar qaar inaad canaan indhahaad u saarto aad weliba si fiican aad u canaanto ilaa marka dambe xitaa ay ka ilamayso ha oyso ile markaa ile waxay og tahay ama aa og tahay in adiga ka dambayso aad raaligelinayso sax raaligelintana waa muhiim gabadh haddaa markaa si fiican u canaanato canaantii iskugu dar markii dambena gabadha soo qabso laabta gasho u sheeg madaxa u salaax ayaa dabcan ka dhiga gabadhaadii tan garadambaysta guriga guridambays guriga ku joogto ka dhiga gabadhaada tan reerka ah markaa u sheeg muhiimadda nuxurka iyo waxaa u canaanatay inaad ka xumaatay inaad ka guwatay ilaa markii dambe ee gabadha iswahansatay ay noqoto arrinta yuusuf ma ogolee waa ina markaas anagana ka fogaada ilan gabadh waxay noqonaysaa gabadh maskaxdeeda aad markaas shaqaynayso maslaxadana guriga raadinayso laakiin haddii la waayo gabadh dabcan maslaxada iyo guriga aan ka shaqaynayn teeda keliya fiirsanayso teeda keliya ka shaqaynayso teeda keliya teeda unbaa socon teeda unbaa socon dabcan gurigaa saa kuma soconayo kumana hagaagayo waana midda marka lagu leeyahay ninkaada maskax kale kula imaan doonaa maskaxdaas mana fahmi doonin marka dambena adigaa ku waalan doontaa maskaxda ninka kula imaado ilaa marka dambe meel cilla aad ka soo istaagto marka ha noqonin gabadhi meel cilla soo istaagto gabadhi marka la doonayo fashilmatay ha noqonin ha fashilmanin hana noqonin gabadhi tilmaamneed dabcan tan dumarka waxaa ugu doqosan tan tilmaaman tan la tilmaamo ha noqonin tan la tilmaaman gabadha waxaan samee markuu ka tagay ninkaad maanta ol daaran maanta ol waxbuu u sheegi waxaa markaas sameyso markaad jikada ka bogto cuntada aad karsato meesha iska hagaaji meesha hagaaji adig gurigaas ninkaa ku tilmaama tacaab waay weliga ayaa lagu tilmaamin a ah sheekada iga joojiya saaxiibo guriga anigaa maamulanaya ugaas or shaqada marka inoo soo shaqe xoolo xalaalna inoogu soo shaqe marka waa muhiimadda laakiin ha ka kulqaadin cadiifada adigana ay rarka qaar dabcan isku mid ma ah ragga qaar waxaa jiraan aad markaas u kulkulan oo markaas gacantoodana kor mar waliba saa u taagan oo mar waliba dadka qaraacayaan dilayaan gabdhaha taa hadda waa laga gudba laakiin wax waliba maslaxa iyo weliba wanaag ay hadda lagu dhameeya waa muhiimadda dhanka daim dabcan maskaxda ninka waxay markaas ku adag tahay inay iska xakamayso haweenka dhankeeda waa suurtagal inay markaa mid ka mid tahay sababaha ee diinta islaamka ragga si gaar ah ugula dardaarantay daymaha haweenka dabcan waa daymada haweenka qofka in markaas laga doonayo inay aada u daymayso mise gabadh inaa aada u aragto ama aad u fiiriso daymaysiga ayaa laga hadlaya halkan muscabow gabadh inuu aada u fiiriyo ninka gabadha markaa marar qaar waa haweenkaada waa dumarkaada bal haddee ku dabcan adiga aada u fiiriso ama aad aad u aragto marka qaar aad fiirinayso indhahaad ku gubayso indhaha ku gubin oo mar waxaa la socosiisaa indhaha aada qofka waxaa jira markuu aad qof u fiirinayo qof waxaa jira dhoolla cadeynaya qof waxaa jira wejiga yacni kaduudayo aad kab ka dhigayo qof aan faraxsanayn ay daymada lagu sheegayo taasi maaha waxaa lagu leeyahay gabadha markaad u daymaynayso markaa gabadha fiirinayso mar gabadha ishaada ay qabanayso u dhoolacadee oo ilna markaas u taag u kala fur ilna markaas u yaree waa naxariista ka mid taha inuu qofka hal il u furo isha kalena uuna si naxariis lah u fiiriyo waa muhiimadda mascab sheekadaasaan ku barayaa yuusuf anuu soo eegayaa adaan ku soo eegayaa adaanu ku baraa sheekadaas gabadha markaad fiirinayso hal il u weyney hal il si fiican ugu kala fur hasha kalena u yaree si markaas yar naxariis kaga ilkahana u tus dhoola cadeyntaada tus ilaa marka dambe xitaa ay sii socoto shaki ay ka gashay yuusuf muu ku soo fiirinaya gadaal ha soo fiiristo oo welibaad eegaysa haa quruxdaada iga cajiibgelisay waa sax laakiin ha ku gubin wejiga ha ku gubin afka had u maroojinin tan maya xitaa haddaad ku aragta dariic shalay ayadoo weli qabto haddaba kicin maya ee adiga waxaa dhahdaa maalinta suuqa ka imanayso bal meelaha qaar iska soo maray hablaha meelaha wax ku iibiyo waxaa dhahdaa lix daric keena oo min shan shan boqol eh ama lix boqol iyo konton mise lix boqol gabasaarkiis wataan u soo aruur halkaa u dhig waxaa ku dhahdaa daricyadan aan ku keena xabiibi waa kuwan hadiyadaada waa kuwan kan kan isniinti kan waa talaadadii kan waa arbacadii kan waa khamiistii ilaa markii dambe qosol ay ku dhufatay isla markii uu guri bay gelaysaa waxay arkaysaa isku soo dhufanaysaa diric bay la soo baxaysaa isagoo kii maanta aa keentay marka adiga ma ahan naa dirican basasha naa waxaan ka soo shiiraya waxaan ka soo uraya maya ha dhihin waxaas adiga si xikmad leh maskax leh ayaa markaas qofka looga doomeynaya dabcan looga fiirinaya qofka inuu ku xakimay gabadha marka daymada qofka aad fiirinayso gabadhaada dabcan ka dhig mid adiga aad cajabgelinayso ile nafsadeeda ayaa markaas raalli kaga dhigna inkastoo biniadamka laakiin raalli aan laga dhigi karin laakiin adiga isku day in qoyskaada aa raalli aad ka dhigi karto gabadhaas in raalli ay ku noqoto ama raalli ay kaa noqoto waxaa daliil u ah ishaada oo keliya ishaada wax weliba yay qabanayn meelo qaar hadday qabato ka jeyso ayadoo xaaskaada ay tahay meelo qaar hadday ku dhacdo ishaada waa ina mararka qaar ay ka jeysato laakiin hadday gabadha way fiican tahay in marka qaar ay ninkeeda isku qurxiso guriga markii ay joogto aada isku bidhaamiso bidhaanteeda ay soo bixiso waa mid qof waliba uu doonayo uuna raadinayo sheekada dhegeystayaashan ku dheer marka waxaa laga doonaya ninka in indhaha uu sidoo kale gabadha ku goyn afkana sidoo kale sida dumarka hablaha ay sameeyaan iyo weliba dhocolaha yuu afkasan maroojinin yuu dhihin gabadha maya taa nacasnimo waay raggan la hadlaya marka waa muhiim gabadha in ayada waxaa ninkeeda uu ka caray in ayadana ka carto wuxuu ninka ka cararayo waa ina gabadha ka carto waxay gabadha ka cararaysa ninka inuu ka cararo labada qof sidaas keliya ku kala socon karaan yuu maskaxdaada ninka tijaabinin intuu ninka maskaxdaada tijaabin lahaa isku day inaad kala hormarto hablow ama dumarow raggiina dhegeystayaal waa muhiim in qof waliba uu ka fog dabcan uu arko muhiimadda iyo weliba nuxurka qofka labada guri ee labada shay ee guriga isku keentay ama labadooda guriga isku keentay in markaas ay ka dhiidhiyaan sidoo kalena ay guulo waxa kala duwan ay ka gaaraan ma aha isqabqabsi ma aha fara tagtaag iyo dagaal iyo jalafaq ma aha taasi ma aha waxa laga hadlayo ma aha laba qof oo isla dabcan dhocolla hal meel isku wada imaadeen ama gabdha meel ku wada dagaala ma aha adiga waxaa lagaa doonayaa in markaas aad ka fahanto waxa laga hadlaya dhegeystayaal muhiimadda iyo naxariista gabadha lagaa doonaya inaad u yeelato dhegeys wala midda mid keliya aad ku kasban karto sidoo kalena guulaha qof waliba uu ku gaari karo sidaha qarsoon ee maskaxda ninka adiga ma fahmi kartid laakiin wuxuu rabaa wax markaas nafsadiisa raaligelin karo wax maskaxdiisa raaxo gelin karo wax maskaxdiisa ay markaas ku qabobsanaan karto wax maskaxdiisa aad ku reebi karto isku day ninkaada wax uu hilmaamaynin weliga inaad samayso ilaa xitaa markii dambe shaqada u joogo maskaxda markaar ay kaga soo dhacayso markaa xitaa gurigiina aa aato ama dadkii aad soo salaamayso qaraabada aad soo salaamayso laba habeen saddex habeen markaa reerka ka maqnaato dabcan ha noqdo mid markaasi kusoo wacayo oo xasuuso hadda ka hore aad gelisay in markaas ay kusoo noqnoqoto waa waxyaalaha maskaxda ay ku kubci karta ninka waxyaala markaasu kaaga fogaan karin waxyaala markaas qofka laga doonaya gabadha in ay samayso isku day oo adiga keli hal meel ha fadhinin oodkacan iswagan dadka ragga ku disheenna laga daayo waxaas ma aha dabcan markii lasoo kaco canjeeradan saliidda aad ka badinayseen iyo hilibka suwaga aad ka badinayseen ama saliidda aad ka badinaysiinna ka daya ragga waxaas waa dhimasho adiga waxaa leedahay ninka xanaanee wax sii waa sax waa quman tahay laakiin mararka qaar ka kala yare waxyaalaha nafaqadana waa inaad barataan waa tan ugu dambe qowlka dhegeystayaal muscab waxay noqon doontaa in isbuuca kale sidoo kale aan arrinta aan ka sii hadli doonno dabcan qodobada qaar way badan yihiin waxaan samayn doonaa khamiista soo socoto ayaan qodobka kale ama qodobada kale ee noo hadhay ama noo hartay dhegeystayaal ayaa markaasi sii gorfayn doona ama ka falaqeyn doona dhegeystayaal badqaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suux wanaagsan goordhowna warkii ayaad maqli doontaan ee tobanka barqanimo xamdi guri iyo sidoo kale mawliid maxamed shuuriye hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal adigana waxaan ku leeyahay qayb ayaa ka noqon doontaa idaacadda dhegeystayaal idaacadda ka qaybgalkeeda sidoo kalena fikirkaada aragtidaada waa inuu muhiim qof walibana waan tixgelinaynaa arrimaha qoyska ku saabsan dhegeystayaal mahasanidiin muscabow dhegeystayaashaan siino qadka telefoonka dhegeystaha ku jiro wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh
musbakado waan ku salaamay adiga muscab waan salaamay iyo baalin saaxiib iyo soomaalida iyo muslimiinta meel kastaba ay joogaan shukran magacaaga
waa caligelay dadaad waa ninkii ragga caligelaya ha soo dhowow
marka niyo waxaa la yidhi ninkii duniyada danciya asagana waa oga dambeyn wixii aan loo daryeelin dabar go-an sax
marka horta lamaanaha hadday isku daryeeli waayaan way kala dabar go-ayaan aha
marka waxaa weeye warkaad dhiibaysaan iyo maanta aad buu muhiim u yahay waa wax loo baahnaa maalinleyda waxaad keentaan waa wax maaragtay aad bulshada u moogtahay oo aad u keenteen khayr allaah sida horta waa idin duceynaya midda kale dicifadda iyo aad bay u xun tahay maaragtay waxyaalaha laisku mariya hawadoo dhan bay u fool xun tahay sax lamaanahan sida hadda aad sheegaysa waxaa laga rabaa sooni buuxda horta inay la helo mhm
marka wax walba oo dad keenaya ama maxaan ku rahdaa gabdhaha damiirkooda haleenaya horta in laga ilaaliya aad bay u fiican tahay hataa haddii aad maaragtay reer kale inaad yegeesho aada rabto waxaa hadda baryahan aad u badan inay naagaha laga maaragtay la qariyo oo la dhaho gu- naag ma guursan kartaa maye maanta arooska ku kale oo maaragtay ayadana reerka macaaradkiisa ee dhegta ay u saarta buraanburka iyo gurbaanka oo ay tirahda bal dhegeyso sax waxaa loo gelbinayaa ninkii yuusuf maaragtay yaa gabar loo gelbinayaa ay dhegeysa ee dhaho aada iyo aad
marka taas hooyadiiba haddana meesha ka baxaysa marka ani waxaan dhihi lahaa murug walba ood marti iyo turanturo walba ood marti iyo geed walba oo jidka lagu dhigay waad gudbaysaa nin yahow aad ugu dadaal inaad reerkaada wax walba u sheegto laakiin alqabad walba oo ay kugu keento waad gudbaysaa wanaag baad ku gudbaysaa mhm laakiin adiga mar walba kalsoonida iyo xumbaarsanoo wanaagga ragga intaasaan aya gabdhahana waxaan leeyahay ragga afar baa alla u baneeyey damiirkiina wax kale iidan tusin wiilasha awdasheen walaalahood bay dhalayaan marka iniyada dhawarka dabciyaan leeyahay oo xaja qoyska wanaagii sharafta aad u badiyaan leeyahay aad baa mahadsan tahay caligeli ciddi ciddi fahmi karto way fahamtay Een, waa tahay bal xigaa kale khadka telefoonka Yusuf- siina Yusuf waxaa ugu kacdaastay kambeenkaas
waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa xali cabdulaahi joogaren hoolaa sax aad iyo aad
maanta bransh aad baan ugu soo dhaweynayaa Ee, gabdhaha horta ee, gadaalka waxaa soo batay in ge- maaragta wiilku gabar darsinhayo Mhm.
gabadhina maaragta wiil ay darsinayso oo labada ruux baa is arkayn maaragta galacsi isla meesha ka furiya aad iyo aad
markaas galacsi asaga laftiisa dhib buu keenay wuxuu keenay in labada ruux ay isfahmin ama ay sheekaysanin ama ay adkin sidaa laisku keenay Mhm.
marka taasinta qalaas badan ha ka imaada waa tahay aad baa umahadsan tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin een, barqa wanaagsan weliba naga- dhegeystayaha qa- qa- dhegeystayaasha qadadka telefoonada ku jiraan ayaa markaasi fursada siinaya dhegeystaha qadka imikan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha weliba hablaha dhankooda ayaa sidoo kale imikan looga fadhiya dhanka qadadka walaal soo dhowo magacaaga inkastoo laakiin qadadka laisku cariirinaya haye waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowo xabso mala socotay aad iyo aad ka- eh, ka qayb qaado walaal soo dhowow aad iyo aad
waxyaalaha isku aaminayna waxyaalaha maxaanta musaadiraadka haye lagu qoyteen sax lagu qoyteen
aad u maasan tahay gabadhaas way maasan tahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal inkastoo hal qad oo keliya laisku caririnaya qadka kale dhegeystayaal culeys ay ka jiraa laakiin qadka keliya ee halka oo keliya shaqeynaya waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber kan kalena insha allah aad saacadaha ama daqiiqadaha soo socdo wax baa laga qaban doonaa halka keliya ayaa markaasi ka faa'iidaysanayna walaal soo dhowow
salaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhow walaal
waan dhawaysaa alam salaam bisbax wanaagsan barqa wanaagsan maxamed soo dhowow ugaas maxamedow
aadeen walaal salaam aday ma labadiina salaam aan barakaatu shukran shukran
horta neo barnaamijka inta sheegayseen barnaamijku waa wacdi madaras Ehe.
waa wax bulshada ka taagan oo maarata isku xamilaysan gabdhahan in badan ay sheekayada shitaan oo dhigaha maaratay ufuraanaysa anada madaras sax
marka dee barnaamij aad u wanaagsan waay dadka waxaa waye inay lasu isku qanacsanaado oo nin walba iska raafica madaras mhm
laakiin marka hore inay barnaamij kusaargeliyo marka dambena maaratay wejiga isu badays mhm
aada doonantay soomaali haddana sax
marka aniga aan dhihi lahay dee anugu sarra dhihi lahaa furan aad baa mahadsan tahay dhegeystahaas uu mahadsan yahay wejada keli ah ayuu leeyahay waa in dhammaan ay ku wada shaqeeyaan dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonka aan siinaya qadka telefoonka dhegeystayaal soo dhowow magacaaga
waan dhawahay haye
haddaan u guda galo magacaaga intaad gudagelin waa tahay gabadhaasi inay gudagasho oo keliya rabtay Ee, waa sida gurigeeda ku gasho Ee, dabcan xitaa mayna salaamin oo sideesan iyo mayna dhehin ka waran hadduu gurigeeda maanta ahaan lahaa saan bay kusoo geli lahayd waan gudageli rabaan bay dhihi lahayd gabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal iyo ogolaada inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka intaanan qodobada kale aan sii gudagelin barnaamijka arrimaha qoyska yuulab dhegeystayaasha qaadka telefoonada fursadan usii rabo badinkooda dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan laakiin marka hore oo war farxad leh ayaa tala ku keentay adeega xawliga dheer ee foji ayaa tala haatan markaasi kusii xojisay adeegada foji oo aad markaasi ka hesay soomaalida kala duwan ee dalka meel walba meel aad joogto adeega foji oo markaasi kaa caawinaya adeega dhegeyso mid markaasi fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaba muuqaal haddaad ka daawanayso qaybta markaasi youtubeka facebooka whatsappka mid markaasi kaa go-aya ma aha dhegeysa mise kaa istaagayo mid markaasi hubaal ah sidaa doonto markaasi aad u isticmaali karto si wacan aad ula socon karta dhegeysa haddaad wax soo dejisanaysa sidoo kale arrintaasi ciilkeeda taasi waa laga qabtiray oo warnaha ku dayay dhegeyste waa mid markaasi fudud oo howl wacan oo markaasi shirkadda isgaarsiinta ee airtel ay ka qabteen waayo ma baahad mid culays ah dhegeyste maanta ku bir qadka telefoonka casriga oo airtel teg laanta kugu dhaway airtel sona qabso airtel lafta four g waa mid markaasi aad hubaal leh wixii dhibaato ciil ku haya markaas kaaga baxayso dhegeysa xasinow waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaanka ku airtel oo markaas lafta aad soo iibsanayso internetka airtel ee 4G wax markaas kaa caawinaya inaad daawato waxyaabo badan oo markaas aad horaan aad xiise u qabtay waxyaalo badan oo markaas hamuun aad u lahayd laakiin waqtiyada iyo waayada markaas ay ku kala geeyeen ciil ogis oo markaas qadka iyo weliba internet la-aan ay ku haysay oo waqtiga internet uu kuugu xumaa 4G ayaa markaas kuu sahashay sida markaas inaad ka daawato waxyaalahaas oo dhan iyo casharada iskuulada layliga caruurta iskuulada dugsiga casharada markaas muraajacada loo soo dhiibay iyo sidoo kale aad kala kaga uga meerin karto qaybta markaas youtube-ka dhegeysta lasoo waco noo sheeg waxaa markaas kaga faa'iidsay adeega airtel ee 4G dhegeystayaal wuxuu fursad markaas ku aad u helaysaa inaad guuleysato noqoto balka haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega 4G airtel dhegeysta kormaad si wanaagsan aad uga faa'iideysanaysaa adeega 4G waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoon smartphone-ka oo qadka ah, wanaagsan star waa qadka wanaagsan ee dhegeystayaal ee airtel 4G maantabood asxaabteeda ehladaada qaraabadaada halkaas sida eh, live markaasi ama si toos ah asxaabtaada meelaha fogfog joogaan toos aad isku arki kartaan oo in badan inas arkin oo keliya laga yaabo telefoonka keliya ama cod oo markaas inaad maqasheen talasho- telefo- telefoonkan tooshulaha niclaha ah ee marwalba dhulka kaaga dhacayo waa leedahay betrigi baa aga xumaaday betrigi baa bararay betrigi baa fuuray dhulka ku dhacay waxaana sheekada ilmihii baa kala tuureen sheekadaasi waxaas dhan waa ka cilbaxaysa kuleeyahay waa hubaaltaas maantabo aan ka faa'iidsano shirkada isgaarsiinta ee telefoji qadkan xabaarihiisa meelo fofog uu kala duwan uu ku geeyay oona qof waliba maanta uu ka faa'iidaysan karaa dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska dhegeystayaal waxaan saaka markaas diiradda ku saarayna kaga hadlayna xaaladaha markaas qoyska waxyaalaha markaas mustaqbalka iyo weliba reeraha markaas lagu wanaajin kara laguna kobcin kara siraha markaas ku qarsoon maskaxda ninka iyo weliba dabeecadaha markaasi ee- ee ka dhasha iyo weliba dumarka aanan markaasi jecleen oona fahansaneyn waxaan sidoo kale kasoo hadalnay dhegeystaan dhegeysiga dumarka inay markaasi aada u daneeyaan sidoo kalena xiiseeyaan taasi looga dogaya in ragga ay markaasi noqdaan kuwa dhegeysan kara dumarka sidoo kale ayagana markaasi ay noqdaan ay kuwa fahmi kara dhegeysiga haddii markaasi ninka uu kaa cagajiida u qaarka wuxuu markaasi doonaya inuu adigu ku tijaabina maskaxdaada doonaya inuu tuujiyo marka yaa la tuujina maskaxdaada oo ayna markaasi noqotaa qof markaas wax fahmi karto qof wax een, oo, ee, wax waliba ee, la xisaabtami karta ninkeeda xisaab markii lagu leeyahay ilan waxyaalaha markaasuu ka damacsan yahay maskaxdiisa ay ka damacsan tahay in adag maskaxdiisa gudaha gasha ayaa lagaaga doonayaa dhegeyste ama gabadhaha markaasi labada qof ay isqabaan dhegeysiga labada qof waana mid markaasi muhiim ah reerna ku dhisi karo dhinacna sidoo kalena eh, mar- dhinac hal dhinaca ay ku wada socon karaan oo ay markaasi kala socon karin labada qof xamaasadda iyo weliba cadiifadda ayaan sidoo kale kasoo hadalnay oo markaasi laga doonaya ragga inay markaasi noqdaan kuwa xamaasad aan xamaasad fara badan lahayn dumarka sidoo kale waxaala kicin karo waxaala markaasi kula uu kala xasaabtami karo waxaasoo dhan dabeecadahaas oo dhan markaas inuu iska bedelo ayaa isagana markaas muhiim ah haddii markaas anig markaas cada- cadiifad aad ku aragto fara badan waa oga bal tijaabi bal adigana maxaa tijaabadaas ay kugu socotaa adigana maskaxda ayaa markaas lagaa doonaya in aad furto dhegeysta sidoo kale deymada haweenka ayaa markaas iyadana laga hadlay dumarka inay ragga markaas aada u fiiriyaan oo markaas ay nin- nin- nooc nooc waliba ay ka fiiriyaan dhan waliba ay ka fiiriyaan xitaa wax waliba markaas gacanta ay ku sidi xitaa wuxuu jecel yahay inuu fiiriyo mas eego laakiin waxaa laga codsanayaa in ay deymada ama eegmada markaas uu kif ilaaliyo oo sidoo kale noqono mid markaasi murugo wadato mid markaasi fajac wadato mid markaasi kala fogeyn wadato laakiin ha noqoto e- e- e- eegma ama deyma ama qof fiir- markaad fiirinayso mid markaasi raaligelin karto farxad gelin karto gabadha waa qodobada markaas aan kaga soo hadalna dhegeysa qaadka telefoonada musacbow ayaan siinaya dhegeystaan aad u tiro badan markaasi jira barnaamijka ay doonayaan ka qayb qaataan laakiin dhegeystaasi qadkuu ku raagay xigaha kale qadka telefoonkaas siinayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin barqa wanaagsan meel walba naga dhegeysanaysaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa barnaamijka wadaadihinayaan dhegeystayaal
hagaag dhegeystayaasha ayaanu fursadu siinaa daqiiqada ugu dambe ayaanu ku guda jirnaa dhegeystayaal barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska ee alaba maanta aanu ku eegeyno siraha ku qarsoon maskaxda ninka iyo dabeecadaha ka dhasha ee dumarku aana jecleen qodobadii aan kasoo hadalnay dhowrka ahaa dhegeystayaal ayaanu soo falanqeynay ee balse dhaminka dhegeystayaasha haddii aanu fursadda u siino barnaamijkaasi iyaguna ay qeyb uga soo noqdaan oo ay fikirkooda inula wadaagaan saddex ama afar dhegeysto intaanu ka gaarno ayaanu fursadda u siin doonaa barnaamijka dhegeystayaal intaanu soo gabagabeenin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska ay saaxiibadu soo beegsan karaan si barnaamijka ay qeyb uga soo noqdaan aanu fursadda u siinayno star fm hallow
Hello, Sinan. Thank you.
wacalaykum salaam waraxma
Welcome, Sinan. I will not be there.
waanu kaa qaadnay aan kusoo dhaweynaa mar labaad
waxaan dhihi lahaa degaha ay ka cabsadaan dadka waaweyn oo guurka intay gabdaha usoo badan yahaan oo habeenka baxayn aan dhihi lahaa ay ka cabsadaan
haye
midda kale waxaa leeyahay qoys burbur waxaa keenayo waxaa waa isku noogtaan waa isku
iskuma iskuma roonayso haddii isku roonaya waxaan dhihi lahaa qoys ma burburnayo ma garate haye
haddii isla haddii adduun lamaanaha waxaa leeyahay inay isku dulqaataan aan kusiicilin dabeecadooda dan saxsano laakiin waxaa umalaynaya markii isoo kuguusanaan iskaanayaan iskaanayaan markii iskaanayaan marka u hore guriga la imaadaan way kala tegayaan waxyaalaha keena waxaa waye iskuma roono ma garat gabadha wiilka ma roona wiilkana gabadha uma roono ma garat mhm
ana haddii da ilaahay ka cabsadaan waxaasna waxaa waye samciin dembi waa dembigaasna ay ku dhaqmayaan ha isku dhaafaan aniga furana in badan aniga dhammaan ay idaacadda ku xiran aada umaasan tahay star fm hallow
Alô, السلام عليكم calaykum salaam waraxma waanu kaa guddoonnay intee joogtaa fardowsa
Mombasaan joogaa walaal.
haye waan kusoo dhaweynaa barnaamijka gudagal qadka ka go-ay firdowsa waa ka xunnahay dhegeystayaasha kale eebicitaanada ku jira haddii aanu siino star fm hallow Hello.
soo dhow walaal Assalamu alaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Walaal barqa wanaagsan.
wacaana wanaagsan
Asalaam maanta waan maqlayaa diiradda la saarayo macnaha isdhegeysiga.
mhm
Masha Allah. Arrin wanaagsan oo fara badan aad kusoo dhaway sida sheekh walaalkiin fara badan aad kusoo dhawaajay maasha Allah.
mhm Walahi arrimahaas in la xoojiyo aad baa wanaagsan walaal barqa wanaagsan mar kale.
aad baa mahadsan tahay star fm hallow
Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma
Barqa wanaagsan walaal.
wacaana wanaagsan
Bakad iyo Mustafa Ismaaciil waa ina salaamay.
si la mid ah
Waa Xaliimo oo inaga soo wacayso dhan banaanay.
hayo xaliima soo dhowow
Ay salaam walaal mar labaad.
mhm barnaamijkada u gudagashid
Haa, waan la socdaa.
mhm
waxaan u malayn in laga hadlahayo arrimaha qoyska iyo lamaanaha wada joogo si wanaagsan
walaal horta waa arrin wanaagsan oo qiimo badan aa diirada ku saartay waa mahadsantihiin marka
mhm waxaan u malaynayaa ragga iyo haweenka way kala maskax badan yihiin mhm
Marka lugna ma ruuxa lugna u madow lugna waa cad meel dhihi jira maamaada ayaa kala maqale meelna meelna u madow meelna u cad
aa haye
ansinayaa maskaxda ragga noosoo wada bandhigaan
mhm yar bay narga socdaan macnaha marka waxa noola soo darsa anaga ma ahaan karno haween haddaana waan waan la sii waynaa
mhm hagaag yuusuf googooydan soo gaarnay laakiin ustaadka hadda ay- inta uu barnaamijka uu ka bixin hadal ayuu kusoo gabagabeeyey Mhm.
oo ahayd ee, lamaanayaasha xilligan is aroosanaya ee, oo si gaar ah kuwa magaalada jooga in lacagihii lagu bixin lahaa howlka iyo damaashaadka qarashaadkii waxyaalihii markaas arooska ku bixi lahaa loo weeciyo dhanka iyo dadka abaaruhu ay saamaysay dhankaas loo weeciyo arrimaha s- een, dadka tabaalaysan waana arrin aad iyo aad yuusuf u jirto Mhm.
ee, nairobi waa iska garan kartaa habeen walba halkan isli Mhm.
dee waa iska fahmaysaa chicken iyo malla iyo kalluun baa lagu cunaa marka laga Dooray.
tago micnaha aroosyada xitaa aroosyadan ka hadlaya Mhm.
howlal baa kiraysan habeen walba Mhm.
dad ayaa tumanaya Mhm.
damaashaadaya Mhm.
oo- farxadda Eh, yuusuf oo dee farxadna lama dhigi karo waxaas de gabadha farxadda Waa la loo soo iskaga maahan.
digayo, war hoolkaan iska Muscab, daayo.
gabadha keliya markay farxadda qa- qa- waa gabadha gabadha dhan ogow inta Ah?
markay caruur- caruur caruur dhash xitaa ma ahaan haye gabadha markay farxado Mm.
ama farxad ay hesho Ha.
gabadha markii la aroosun waay haddee yuusufow ma garad howl baan ku gabarnimadii bay ka ciyaaraya baxaysaa oo waxay leedahay hooyo iyo reer baa yeelanaysaa ama mustaqbal baa yeelanaysaa caruur marka gashay way garan inay wixii dhan ay u socoto Muhiimad- laakiin marka hore yaa dhaqaajiya yaa dhaqaajiya waay horta gabadha muhiimadda mali Marka hore.
aroosaya maahan ma fa- waan fahmaya waan la socdaa laakiin haddee leedahay gabadhi farxaddeeda eh, dabcan een, een, ma aha farxad Mhm.
taasi dee aniga waa ka- waa ka soo horjeedaa laakiin hadda sheekh wuxuu ka hadlaya waxay weeyaan aramihii arooskii lagu talagalay hoolalkii waxyaalaha qaar meelihii la gelin lahaa Mhm.
ha la geeyo meelaha abaaruhu ay ka dhaceen ka taagan yihiin dadka biyo la-aanta biyaha loogu dhaamiyo xuntaha loogu gaarsiiyo dabcan taasi waxaa waa hubaal oo waxyaalo badan baa iska bedelayaan oo waxaa laga yaabaa xitaa wadkaas ama reerkaasi inay noqon karaan kii ugu ficnaa oo markaas ilan ducaa ku dhacaysaa uwad baare saalixaa ama saalixiin ah inay helaan taasna waa midda markaas cid waliba ay doonayso laakiin hadda cid arrintaas ku baraarugi karta ma lahan qof walba wuxuu leeyahay hala maqlo hala duubo hala dhegeysto hala sheego intaa qofka wax arrimaha uu ku jiro dee wax ma isqabanayaan may weyse isma qabanayso haye ma kale musab rabbi rabbi ka cabsiyo horgeska ceel isku meel ma galayaan bay noqonaysaa arrinta yuusuf
soo maahan si wanaagsan muscabow een, saddex daqiiqaan ku darsanayna hal dhegeysaa qadka telefoonka siinaynaa star f m hallow hallow star f m qofkan hadda qadka ku jira ma arkaysaa Mhm.
hadhowna hadduu nin yahay Mhm.
gabadhii saas umuu dhegeysan Ah, ah, gel ma ma haysiiso.
dhegeysan dhegeysa haddee haye haddii dumar tahayna ka jaa ka bixi qadka qof horta hadduu sida ni- hadduu u dhegeysanayaa ma ku maqlan dabcan yuusuf eh, connectionka hawada iska xumaani maya ma xumaan karto hawada Hay- ya ma hawada ma xumaan karto haye idaacadda hawada way aad ba u- u shaqeynaysa ma maya sax?
wixii waa iska qalab Eh, yuusuf may anaa inta fadhiya understandable ana ogaan fahan maya Naye.
ana ogaan Haye.
qofka waxaa raba markuus barnaamijka kasoo qayb qaadanayo sida dadka qaar ee xay- xayiga ha ah barnaamijka markuu kasoo qayb sida waa aragtay eh, asxaab badan barnaamij markay kasoo qayb qaadana magacooda ku bilaabayaan barnaamijkay gudagelayaan sheekadoo kugu socon laakiin dadka qaar waxaa jiraan intuu qadka soo waco dadkana carirka iga dhigayo ha uuna ka way hadlaynin.
jiraan yuusuf mana hadlaya kuwa Xitaa- kas usoo ma wacayo fahantay?
way jiraan marka anaga muhiimadaan ka hadlayna wax baan xalinaynaa Mhm.
ayagaana howlahooda ka hadlayna ilaa saaka meeshan u fadhinaa ku d- oo cunaha lagu kala gooy iyagana carray ku darayaan soo maaha marka may socon laakiin adiga adiga wax fahan noqo yuusufow Waa tahay.
hadhow kii ha noqonin qadka ku jira hadda yes aa
abdulrahmaan daacadda badan laga degay kowdhe
hayso dhow
maxamed ali baa soo noqol ma garatay maxamed haye
horta waxaa jira nin oo soomaalida dhaqan maaragtay horaan maaragtay waxay dhahdaa awala ma maaragtay naagta laisma fahansiiyo oo looma sheekeeyo oo adaalada iskama dabacadda lama- laisma bara dhihi jir- maqli jira awal mataqaana yaa dhihi jira war eela.
soomaalida awal saas ayagaa ka maqli jira horta awal waa zamaaniga haye
yacni naagta laisma fahansiiyo oo looma sheekeeyo adaalada iskama dhigo yacni da- ani waxaan fahmi waayay la- markaan Aha.
inay markii la shukaansanaan oo dabcadda la baro cadaalad si- la soo jijiriyo oo cadaalad isku dhigo oo la sheekaysto oo markii la isguursado guri la iskugu imaadana yacni ganfuurtaag la iskula noolaado Mhm.
madda ayadaa horta meel aan maaragtay aan ge- aan geeyan garan waay ma garatay aadoo maasan tahay maxamedow marka aniga waan dhihi lahay Aha.
dabcaddaas maaragtay labada ruux haddii la dabcaddaa la isfahmay horta lasma wadhaan lasma lasma dhaqan kara mogtahay aad iyo aad marka aniga waan dhihi lahay maaragtay horta akhlaaq baa la rabaa aqlaaq in la fuli jire Mhm.
markaan dee guursiga kale lama gabdhahan inay ka fikiraan ninka haddii maaragtay ka camusan in nin kale naag kale wa- la wada camal ay ay u fikiraan aadoo maasan tahay ugaas marka anigu waan dhihi lahaa lasu naxariistan dhihi lahaa qofkan.
waa tahay aad waas hal dhegeysa qadku dambaan siinayna musxab star f m hallow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waan ku salaamay yuusuf baka daafiniya ilmawey kaa soo wacay magaalada raamo soo dhow
waxaan dhaway haddii u gudagalo barnaamijka qoyska Mhm.
waxaa fiican horta hore markii dadka isla nool yihiin oo lamaanaha inay yihiin dad ahlu qur-aan oo kitaabka ilaahay ku xiran oo ku Mhm.
dhaqanay Mhm.
marka xigta waxaa fiican dad is- is- isku qalsoon oo tashanaya wada noqdan oo talo isku wada xiriirinaya oo talo iska yeelaya Mhm.
marka dadka haddii ay ahlu kitaab yihiin oo talana iska maqlayn isku kalsoon yihiin isfahamaya waan wax ka hadlaawayo male Aha.
marka bulshada soomaalidana waxaan ugu baaqi lahay gabdhaha sifa hadhowtay ay nimankooda ku dhaqaan guryahooda u adkaadaan in diinta la baro oo diinta lagu hagaajiyo iyagoo wax walba garanaya xuquuqda oo zawjkooda garanaya in guryahooda la geeyo Mhm.
marka waan ku salaamay waa tahay aad umaadsan yahay saaxiibkaasi qadka telefoon ku dambeeyey muscab iyo ogolow saaxiib adigaa noo soo xirayaa in aan dhegeystayaal soo qabto midda ugu dambe war farxad leh dhegeystayaal Een, sh- waa shirkadda isgaarsiinta airtel ee four g war farxad leh airtel ayaa markaas iminka ku keentay adeega xawliga ee four g airtel haatan waxaad markaasi sii xojisay adeega four g oo aad markaasi ka helaysa maamulada kala duwan ee dalka adeega four g wax markaasi ku siina dhegeyste waana adeeg markaasi hufan adeeg wanaagsan adeeg si wacan oo lo- markaasi loogu soo wada shaqeeya oo aad isticmaali karto meel walba aad joogto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta markaasi facebooka youtubeka whatsappka instagramka meel waliba in markaas uusan kaa go-in sidoo kale aad isticmaali karto oo si hubaal ah si markaasi cajis uusan ku jirin haddaba waad soo dejisan kartaa sidoo kale kuma dhibaayo waxaa soo dejisanayso waayo ma baahan mid culeysa dhegeysta maanta ku bir khadka telefoonka casriga ee teletigland kugu dhaweeya telefon qabsa lafta ee telefoonji xusnow waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkada aqoonsiga haddii aad markaas u baahan tahay ama doonayso inaad asxaabtaas qayb aad ka noqoto ama dadkaada asxaabta ehladaada qaraabadaada oo markaas isticmaal lafta ee teel sina markaas inaad ka daawato xirfadaha cusub oo kala duwan ama sidoo kale qaybta youtube-ka waxyaalaha markaas aad ka aragtay kana baran karta cashiro kala duwan inaad sidoo kale caruurtaada cashiro qaar aad uga maraajicin karto waxaasoo dhan oo ku salaysa kuu fududaysa dhegeystana soo wac oo noo sheeg waxaad markaasi kaga faa'iideysan karta adeega ee four g dhegeystan waxaa fursad markaas u helaysa inaad guulaysato noqoto bal haddaba nala wadaag sida markaas inuu yahay adeegaada dhegeystayaal waana adeega markaas ee four g dhegeystay waana adig markaas fursad weliba qof walibana wax waliba uu ka heli karo oo haddii markaas in badan dhibaato iyo culeys ay ku haystay farta aad qanini jirtay maanta arrintaasi waa laga haqabtiray oo waxaa markaasi kuu saashay kuuna fududaysay oo meelkaa saartay shirkadda isgaarsiinta ee four g dhegeystay waxaan ku leeyahay maanta ku laafiyo ku xaragow telefoonka cusub waad dhegeystayaal iyo weliba shirkadda isgaarsiinta airtel ee four g adiga markaasi hubaal ah qanci doontee asxaabtana markaasi kugu soo doordi doona la dhihi doono orag gabadhi waa laafyoonaysa aninka ragga waa kan tele buu wataa dabcan howlahaasi ayaa markaas shirkada doonaysa inay kaa dhisto oo sidoo kale midfoge kaaga dhegeyste goormaa si wanaagsan aad ooga faideysanaysa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casriga maanta soo iibso telefoonka smartphoneka helka qadka telefoonka airtel oo asxaabtaada ihladaada qaraabada qadka tool toos ugu gal dhegeysa adduunkan way casirooday wuuna jaha qaaday dhegeystayaal halkaas aan kusoo afmirayaa waad ku mahadsantahiin sida quruxda badna u dhegeysaneysaan idaacadda star f m sida ool markaasoo la socotay fikirkiina aragtidiina asxaabtaada soo beegsanayso kuwa markaasi ka qayb qaatay kuwa qaadka telefoonada ka go-an iyo weliba asxaabtii doonaysa inay markaas isku daya inay ka qayb qaataan aad baan uga mahad celinaya saaxib albarnaamijka si wada jir waxaa usoo saaray yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil adigana waad ku mahadsantaha sida qurux badan aad u dhegeysanaysa aana oo dhegta ugu raaricinaysa waxaan leeyahay intaad qaadan karto waad qaadan kartaa waxaa qaadan karin cid kugu qasbaysa malaha saaxibal laakiin aan wada shaqeyno sidaas iyo nabadgelyo waa inay xiisi doonaa maalinta berito ayaa markaasi ballanteena oo hadduu ay bahraale ka noqdo inta ka hore sidaas nabadgelyo u diyaargarowa macalinka raadiyaha iyo cabdishukri dhegeystayaal